barnaamijka dhegeysta idaacadda star f m aad gobolka waqooyi baray dhegeysanaysaan saaxib yaal dhegeystayaal dhammaantiin subax wanaagsan aroris suban kusoo dhawaada xubinta wargeysada waxyaalaha kala duwan ee qoraan oo si waliba halkan si toos aad oga dhegeysataan ogala socotaan saaxiibayaal dhegeystayaal dhammaantiin subax wanaagsan aroris suban ayaanay leenahay weliba joogtaan kusoo dhawaada dhegeystayaal qeybaha dambe dhegeystayaashaan fursadda u siinayna si markaas oga soo qeyb qaataan bal subax wanaagsan saaka aragtidaada iyo saaka deegaanka aad ku sugan tahay waxyaalaha laga hadlayo dhammaantiin subax wanaagsan waxaana jeclaan lahaa in saaka meelo fara badan aan maqalno inkastoo daqiiqado fara badan aan dhegeystayaasha siin doona saaka laakiin labada qodob oo markaas ugu weyn barnaamijka qodobada markaas wargeysadan fiirin doona dhegeystayaal ku hormare wargeyska dhegeystayaal ee saaka the waa daily nation halka wargeyska wuxuu qoraya saaka uu tilmaamayaa dabcan waxaa markaasi dacwad ka gudbiyey ama dacwad gudbiyeenba u d m oo horkacaya cali rooba kadib markii isqabqabsi xisbigaasi laisku qabsaday asimiyo lamoja ay horaan ay ka tirsanayeen laakiin tani doorashadii markii lagu kala baxay uuna dabcan doorashada uu kusoo baxay madaxweynaha iminkan dabcan madaxweynaha ah william ruto ayaa xisbiga u d m uu rooba horkacaya waxay ku biireen garabka kale ee kenya kwanza taasoo markaasi dabcan iminkan ay qaylo ka wadaan laakiin sida iminkan ay sida wargeyska uu qorayo waxaa ay tilmaamaysaa leedahay ama uu leeyahay in aan markaasi laguna xisaabinin qeybta kale ee azimiyo laakiin iminkan aan ka tirsannahay kuwa kenya kwanza garabkaasi waxaa sidaasi qaab qoraal lagu soo yiri ayagoo maxkamadda si toos u aaday kana codsanayaan inay laga saaro azimiyo lamoja oo horaan ay heshiis markaasi wada siixdeen sida markaasi horaan ku xusna cali roobe ayaa sheegay inay marnaba ay suurtagal ahayn in garab kale oo mucaarad aysan ku biirin waxaana uu sheegay in iminkan ay ka tirsan yihiin si walba ha noqotee oo laakiin sida dastuurka u dhigayo inay saddex bilood ka hor ama saddex bilood laga rabaa ka hor inay markaas ka dambe laga yaraa inay ka baxaan oo markaas muddada sidaa uu qorayo kiiska ayaa sidoo kale warqadda waxay u gudbiyeen dhanka afayeenka baarlamaanka iyo weliba kan senadka kingi iyo sidoo kale waa afayeenka baarlamaanka senatarkii hore ee bungoma moses otengula iyo sidoo kale kingi ayaa loo gaarsiiyey nuqullo ka mid ah ay gaarsiiyeen oo kuna sheegayaan in ay qeyb ay ka noqdaan ama lagu tiriyo lagu xisaabiyo in ayaga kenya kwanza ka tirsan yihiin laakiin qaabka nidaamka sida dastuuriga wargeyska sida uu leeyahay uu qorayo ayaa waxay tani noqonaysaa in laga yaabo haddii markaasi taasi aan la dhageysanin inay azimiyo ay qaadi karto madaxa aqlabiyadda baarlamaanka iyadoo markaasi bidnaanshuhu iyo tirada markaasi loo raacayo laakiin haddii ay markaasi garabka ee kenya kwanza ay qayb markaasi kusii noqdaan mise baaqi lagu xisaab garabka kale waxay noqonaysaa in kenya kwanza ay halkaasi kaga baxayso iminka waxay noqotay goobta lagu gorgortamay u d m oo sidoo kale cidaamad fara badan dhexdooda xitaa ay ka dhex dhigtay qaar ka mid ah ilaa iyo tobankan qof waa koob iyo toban qof saddex ayaa waa sagaal waxaa leeyahy waa xildhibaano halka saddexda kalena markaas ay sanataro yihiin sida wargeyska saaka uu qorayo waxaan wargeyska uu tilmaamaya uu leeyahay in azimiyo ay ayaga ku andaconayaan in dhammaan xubnihii ka tirsanaa ay weli ay qayb ayaga ka yihiin oo sidoo kale aysan laga bixin sida markaas hanaanka dastuuriga iyo weliba heshiiska ilaaqaadka ee political act uu qorayo ama sida hanaanka doorashooyinka waa hanaanka markaas xisbiyada raallihaada xisbiyada oo ay qorayaan u d m horaan waxay sheegtay inay danaha iyo weliba meelaha markaasi dantooda keliya iska dhex arki karaan inay qeyb ay ka noqon karayaan oo sidoo kale xubin ay ka noqon karaan horaan ayaa waxaa soo dhoweyay madaxweynaha oo sidoo kale xubin ka noqda iyadoo qeyb kale ay ka noqdeen ama xubin sidoo kale meelo fara badan ay ka rajeynayaan inay ka dhex muuqdaan gudaha ee kenya kwanza ee xukuumadda madaxweyne william ruuto haddaba kiiskooda maxkamadda ay markaasi loo gudbiyay inay kaga baxaan azimiyo laakiin ilaa hadda dabcan qoraalada sidoo kale waa la gaarsiiyey sanadka hadda iminkan arrintan waxay markaas la taalla dabcan sanad waxay la taallaa dhegeystayaal maxkamadda waxyaalaha markaasi go-aanka ay ka gaari doonto inay markaasi dhinaca kenya kuwaas ay u dhici doonaan in markaasi xubnaha ay kasii ahaan doonaan zimila umoja laakiin iyaga ay waxay ku andacoonayaan inay marna aysan ka bixin marna inay markaas aysan kusii jiri doonin sidoo kalena ay qeyb ka yihiin kenya kwanza sida markaasi uu leeyahay cali rooba wargeyska ee saaka aad oga hadlaya oo markaasi qoraalo dhadheer laga qoray laga diyaariyey dhegeystayaal bal sida registra ama political registra waxyaalaha markaasi ka dhixi karaan iyo sida azimiyo ayagana maxkamadda ay markaasi doonayaan in iskaga difaacaan ay isku haystaan in ka midnaashuhu horaan ay wada saxiixdeen iyo waxyaalaha isbedela dhegeystayaal wargeyska kale dhegeystayaal halkan wuxuu saaka qoraya rigaadeyga shaagwa waa madaxweyne ku-xigeenka dalka wuxuu leeyahay dabcan iminkan xisaab ayaa dabcan dhici doontaa ama xisaab ayaa la doonayaa in dowladda lagu sameeyo ee markaasuu horkacaya madaxweyneha uhuru kenyatta wuxuu leeyahay state capture dabcan waxyaalo fara badan ayuu leeyahay oo danahooda siyaasad ahaan ay ku fusheen ayuu wadanka ku burburay sida uu tilmaamaya isaga wuxuu leeyahay in markaasi guddiye lasoo saari doono oo markaasi baaritaano xoogan ay ku sameyn doonaan hanaanka lacagaha iqaayad qaabka markaasi loo maareeyey iyo qaabka markaasi khasnada dowladda ee keliya looga dhex arkay wax ka yar boqol milyan dhegeystaal iyo sababtay ku dhacday waxyaalahaas ayaa markaasuu leeyahay baaritaanada ayaa ka mid ah iyadoo iminkan dhaqaalaha wadanka uu aada u hooseeyo kuna tilmaamay mid aan weligiis halkan uusan gaarin wuxuuna leeyahay in markaasi caqabadaha ay dowladdii hore ay markaas waxyaala fara badan ay samaysay kadibna qasnadii lacagta laga xaabsaday wuxuu leeyahay in tani ay tahay hanti dadweyne balse aysan ahayn conflict of interest taasi dabcan oo la jeedo in dagaal oo markaasi yani dagaal oo markaasi dana ah oo dabcan laisku haysto aysan ahayn oo laisku qabsanayo ama siyaasad ahaan laisku haysto laakiin tani waxay tahay midda ummadda soddon maalmood ayuu sheegay in markaasi dabcan guddi lagu soo saari doono komishanaro ah kadibna baaritaano ku sameyn doonaan lacagaha iyo qaabka qasnada oga baxday iyo weliba baaritaanada dhanka dhaqaalaha heerkan waxaa soo gaarsiiyey iyo weliba tareenka casriga s g r contract markaas lagu kala qaatay lacagta faraha badan ku baxday lacagaha diimaha lasoo qaaday iyo sidoo kale wuxuu sheegayaa in baaritaanada ay ogaan doonaan bal halkan waxaa wadanka gaarsiiyey dhaqaalaha sida markaas rigaadayga shago uu ku tilmaamayo wuxuu leeyay tani waa mid markaasi ay tahay xisaab balsan laga aamusi karin ilaa aan ka ogaana xaqiiqda anagoosan dani aan ka lahayn shaqsiyad shaqsiyadii hore ama shakhsiyaadkii hore balse keli ay tahay bal nidaamka aan ku ogaana xaaladda mar uu markaasi warbaahinta k t n uu waraysi ay ka qaadayeen ayuu ku faahfaahiyey macluumaad fara badan iyo weliba in cadaawad aysan kala dhexaynin ama sidoo kale dowladdii hore laakiin keliya ay tahay in xalkeeda markaasi ogaada iyo weliba nidaamka waxa loo maariyey dhaqaalaha waxaana sbiijkiisa ama khudbadiisa uu markaasi dhaartii dhaarinta madaxweynaha wadanka u sheegay in markaasi cadaawad ama sidoo kale tilaabo ay dowladda laga qaadaynin ama sidoo kale lagu barab tilmaamaysanayeen ballanna oo la galay madaxweynihii hore laakiin ragaadayga shagwa ayaa hadda tilmaamaya in dowladda hore ee lala xisaabtamo bal sida ay wax markaas u maaraysay una qaamaysay sida uu ku tilmaamayo sida dabcan waraysiga uu ku halkan ku sheegaya laga qaaday wargeyska the standards tilmaamaya wuxuu leeyahy tani waa guddiga inay markaas baaritaano qoto dheer galaan kadibna ku ogaadaan laguna soo laguna soo xog uruuriyo qandaraasyadii wadanka ka dhacay qaabkii loo maariyey qaabka qasnada lacagta loogu soo shubay iyo lacagaha markaas dowladda ee deynta faraha badan ay ku leedahay meelaha lagu leeyahay qaabka lagu bixiyey waxaa laga bixiyey iyo weliba sababta markaas xisaabtoo dhan in lagu keeno si iskugu soo shubato lacagta tirada yar ee qasnada keliya laga helay wuxuu tilmaamaya ragaadayga shaagwa in marnabo aan laga fursan doonin fursadaha dadka shacabka ama ummadda ay u baahan yihiin wuxuu leeyahay tani waa mid markaasi baaba ah wuxuuna leeyahay waa dhaqaalo keliya wadan wuxuu ku dhisan yahay waa dhaqaalo waana midda bulshada keliya ee ku maareyso dowladda laakiin haddii dowladda shilin aysan hayn lacag ay hayn waxay ku dhaqaaqdan aysan hayin dabcan way ku adkaanaysaa in wax weliba markaasi la dhimo in wax waliba markaas haddana la kordhiyo waxay noqonaysaa in sixirka sixir bararkan maalmahan dabcan bilaha soo socda in nagula nagula fiirsado saddexda bilood ayuu sheegayaa rigaada gashagwa inay markaas isku dubyo xoogan ay doonayaan in dowladda ay ka sameeyaan kuna hagaajiyaan nidaamka dhaqaale iyo qaab istraatiijig ah maamulka lagu wadi karo laguna hagi karo dhegeystayaal sida uu tilmaamaya rigaadayga shagwa dhegeysta madaxweyne ku-xigeenka arrimahaasay saaka wargeysyada qorayaan dhegeystayaal dhegeystayaal dabcan waxaa halkan markaas aada looga hadlayaa gabadha markaas ama boqoradii geeriyootay oo aad saaka wargeysada uga faalloonayaan laakiin taasi waa aaskeeda waana la aasay waxay dhalatay kun sagaal boqol labaatan lixdii waxayna geeriyootay labada kun labiyo labaatanka sanadkan iyadoo markaas madax aada u tiro badan ay ka qayb galeen aaskeeda boqortooyada ingiriiska waana boqoradii labaad halka boqoradii saddexaad boqorkii saddexaadna loo caleemo saaray asagana inuu noqdo wawiilkeeda oo toddobaatan iyo dhowr sano jir ah wargeysada asaaka bogga labaad saddexaad iyo afaraad iyo shanaad iyo lixaad toddobaad sideedaad sagaalaad tobnaad koobiyo tobnaad labiyo tobnaad ay kala qorayaan halka wargeyska kale asagana uu faahfaahin xoogan ka bixiyey kagana hadlay bal sida markaasi naxashkeeda loo qaadayo loona aasayo iyo weliba qoriga dahabka markaasi taajkeeda saaran iyo calaamadaha iyo weliba askarta markaasi lasoo xulay qaadaya iyo weliba habka loo gaardinayo ilaalaha faraha badan dadka tirada badan halkaasi kasoo qaybgalay ilaa laba iyo toban waxaa leeyahay laba kun oo qof ayaa kasoo qaybgaleen oo madax markaas afrika madax markaas dunida caalamka dham ka kala socto halkaasi ka qaybgalay waxaana markaasi lagu aasay shalay halkaasi oo tiro aada u tiro badan shaashadaha ay kala socdeen qaarkood dadka dadka shacabka halkaasi ku dhaqan ee boqortooyada waxaa leeyahay nacashkeeda qaali ayuu ku fadhiyaa waana wax ka kooban yaha dahab waxaana markaasi ku dhex jiray xitaa qori waa dabcan qoriga rido oo xabadda ku jirto ayaa ku jira oo laakiin qaab casriyeysan waxaa markaasi ku jira ashuun yar oo koob yar oo kor ka saaran oo qaab asagana dahab ka kooban taajki ayaa saaran asagana dahabkii ahaa oo silva ah dhegeystayaal ul yar ayaa dusha ka saaran calankii baa lagu dul hogay dabcan cadalkii boqortooyada dusha laga saaray sidaasay ku tagtay waana la macslaamay gabadhii boqortooyada ahayd oo muddatii ugu weyneed ama dabcan waa muddadii ugu badneed xilka haysay boqortooyada ingiriiska dhegeystayaal laakiin dunida way ka tegtay maxaa la hayaa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhegeysta dhammaantiin subax wanaagsan arooryo suban meel walbaa joogtaan dhegeystayaasha qaadka telefoonada aan siiyo saaka si aan u ogaado bal deegaanada tuulooyinka iyo meelaha fogfog ee dhegeystayaasha ee naga dhegeysanayaan si aan dhegeystayaal aada u tiro badan saaka aan u helo aan xaaladooda sidoo kale aan u ogaado dhammaantiin subax wanaagsan arooryo suban aynay leenahay qaadka telefoonka horaan siinayaa saaxiib soo dhowow subax wanaagsan oo ku salaamaya magacaaga walaale wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
magacii waa maxamed cabdulaahi bargooge maxmedow soo dhowow
waan dhawahay horta shalay dadkaa laga saaray oo mas waan soo geli waayey haye
marka kii shalay subax wanaagsan waan ku tana saaka subax wanaagsan subax wanaagsan marka hadalhayntana maxaa waayo m c ash oo maanta la dhaarinayo marka m c eega anaga mahad cabdijeetaa dir baan u hambalyeynaynaa ninkasta ma aad rafay ninkastaba ceesaankiisa ceyrkiisa sooma adig kaasa kaasa kaasa ku geemiya marka adigana haa aada ood umaasan tahay saaxiib subax wanaagsan aan leelnahay xigaha kale qadka telefoonka siinaya soo dhow walaal magacaaga alo asalaamu calaykum subax wanaagsan ku salaamaya wacalaykum salaam solo wacan yuusuf waa ku salaamay adiga iyo dhegeystayaasha waa bashka xaji xaga dheer bashkaa soo dhowow waa dhow walaal alxamdulilah ilahna waad adigu soo kaagsaciya alxamdulilah ledi axyaana bacda maata ilahi nashuur marka walaal alxamdulilah aad baa loo fashaa roob yar baa noo daaya maantana duraana saaran alxamdulilah waxaan leehi lahaa ilahay abaaraha naga saaro insha allah aad aad baan ku salaamaya aada baad umaasan tahay saaxiib xigaha kale qadka telefoonka soo dhow walaal magacaaga السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومعلمه وحان كاصب على حضر حضر حضر غير مقرس أغليرك ورصاك معلمه وإذن سلامي أقول رنتي بقول أفريتون كقرآن كريم كأه مقرسي شكرا انت أسكدي بروبا نودي واحد بمجر ومقرسي هادي هادي وحاجرت ساكي وحان بوغدي يو أنت إريد كيدا عن بوغدي وحان أمهد علينا دولة كينيا مقرسي معاك بوغت محانا كدونتي ساكي ماشان كشقيا أنا مقرسي هيا saaki inta qaxootoo saaki meesha lagu qaabilahayo dee ma haddaas ilaah baa le kaso kena dowladda kenya iska le ma garati maxaa loo qaabilayaa maxaana inteelna u socdaan maxaana la siinayaa kaar baa la siinhayaa kaar baa la siinhayaa maanta toban le sideed le sagaal le ayaa la wada siinhayaa ma garati aad iyo aad baad umaasantaha macalimow aad baad umaasantaha shukran sog sog sog waan ku jiraa macalimow waqti macalimow waqti ma lahan waqti ma lahan waa soddon soddon ilbiriqsi loogu talaga qof walba
asalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu aad baad umaadsanta macalimo waxaa dheera ku mahadsan yahay shukran wadaadkaasi mar waliba qaybta ka idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu soo dhow walaal magacaaga shineesa ee bulhidaaya ka waran saaka
maasha allah kaas intaan ka warqabo walaalow aada iyo aada loo wafeegsaday alxamdulilah mhm
marka waxaan leenahay caalam alislaam nabad allah aada umaadsanta gabadhaasi shinees xigaha kale qadka telefoonka subax wanaagsan soo dhow walaale
walaadhawaay halkee ku sugan tahay
mandheera kauntigaan ku suganay maama suubin wey suubanay soo dhow
wahadhawaay haye ka waran saaka deegaanka ku sugan tahay meeshaan ku suganay alxamdulilah jawiga saaka waa qaboob nabad baa nagu soo kaagahay alxamdulilah xilli roob roobad baa noo muuqda sansaar roob baa noo muuqatee aada iyo aad alla waan baryeynaa alaasal naga bixaan lee waa ku salaamayo shukran aad baad umaasan tahay aad baad umaasan tahay suuban xi- xigaha kale qadka telefoonka soo dhowo walaal magacaaga asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu subax wanaagsan waa isaaq mursal isiolo isaaqow soo dhowow
waa dhow yahay walaalow haye isiolo ka waran isyelo wallaahi nabad baa lagu waabariistay Hay.
nabadaan soo kaagacanay waxa dhib e ma jiraan dhibka ugu weyn allah naga soo dulqaaday abaar ma ahee qiil qiil baa lagu jiraa waana ka baxay waa laga baxaya insha allah maalmaha soo allah socda naga soo baxay dhammaantiin waa idin salaamayay aad Star baad FM.
umahadsan tahay mursal isaaq aad baad umahadsan tahay saaxiib xigaha kale qadka telefoonka suux wanaagsan soo dhow walaale Wal- walaal magacaaga
maamul hoggaanka jawaal wala mahadoo halka ku sugan tahay
eega madowgaasha ma ka warama dogaashi saaka mahadow
alxamdulilah nabad baa lagu bariyay aad iyo aad oo si fiican nabad waxa dhibaato kama jiraan aad baa loo fiican xoolihii barqay ka imaadeen ahay mise barqa ma jiraan
marqa ma jiraan abaar baa lagu jiraa waa laga baxaya saaxiib insha allah xigaha kale qadka telefoonka subax wanaagsan soo dhowow
wax lamid ah walkii halkee ku sugan tahay
asmusan waaye dhankaay county madheero kusugnay mandheera ka waran
maasha allah jawigeeda aad buu u dahan yahay haye maxaa la hadalhayaa
wax hadalaynaa jirta ma laha wallahi intaa ka warqabo horen adan kuleeya saacan wanaagsan subaxnimada
dhammaan dhageystayaashii dhammaan wareegshayna qaaliga ah. hooyaday macaan dhammaan subax leeya galab subax wacan wanaagsan aad baad umahadsan tahay soo koob fadlan waa tahay xigaha kalean siinaya subax wanaagsan soo dhow walaal magacaaga aad iyo aad baan u dhowahay waa halkee aad iyo aad baan ku salaamay adiga dhammaan dhegeystayaasha Shukran.
magacaygana waa cabdirasaaq eelin sagaal waxaan ku suganaa xerada qaxootiga dhagaxley dhagaxley ka waran saaka abfiteexow wallaahi billahi tallaahi intaan ka warqabo hawabariga isku socodka gaadiidka amniga waxbarashada kolley waxbarashada waa waa xiran tahay saan jeclahay marka walaal alxamdulilahi rabbilcaalamiin intaan ka warqabo nabad baan ku aabarisanay ma garat haye
kolley hadalhaynta waa iska fara badan tahay waxaan leeyahay kolley waxaan hadalhay waxaan la hadalhayaa un habartii baktido oo boqorada aheed ama un inta badan ah, qadka la wada hadalhayaa marka annagana waxaan hadalhaynaa un haddii deerka maxaa la qaadan doonaa qaxooti haddaan nahay aad baad ku salaamaya shukran saaxib aad baad umahadsan tahay xigaha kale qadka telefoonka subax wanaagsan soo dhowow subax lamida yuusuf fakat waa halkee
gaarisa aadana la yirahda gaarso ka dhankee
bulaga bulafin buleefsin ka waran saaka alxamdulilah saaxib maxaa hadalhaysaan alxamdulilah nabad baa saaxib nabad baa naga cusub dhammaan dhisaashan xal yahay subax wanaagsan subax la mid ah saaxib reboliftin waan salaamaya xigaha kale qadka telefoonka subax wanaagsan soo dhow walaale wanaagsan oo waxaan walaal qaali ah, aad baan ku salaama aroor wanaagsan binti soo dhowow waan dhowr walaal qaali ee maasha allah dhagaxay doortaan ka jiro faafaana dhankaas iyo cawdaraga caafimaadka abniga waa qofka ee wax qayla ma jirto alle subxaana watacaala soo ugu talgalay roob mabla allah noo jaa-idiyo walaal qaali aad baan ku salaama insha allah aad baad umahadsan tahay binti way mahadsan tahay xigaha kale qadka telefoonka soo dhowow waan ka xumaayay qofkaasi qadka telefoonka durbaka baa xigaha kalean siinayaa subax wanaagsan soo dhowow mi maqlaysaa mi maqlaysaa waa tahay cunugii ku mashquulsantay gabadhaas yar xigaha kalean siinaya Salaamu calaykum.
waalaikum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu
waa cabdi axmed oo kaas wacaya xagar jirid xagar jareer ka waran saaka dhadhaab dhera
alxamdulilah nabad baa lagu baryay waa la fiican yahay haye maasha allah wafii jawina waa degan yahay, waa iska fiican abaar wax ka weyn ma qabna roob ilaahay na siiya leen waa laga baxaya saaxib biidni illaahi tacaala waa laga baxaya laguma waarayo laguma waarayo laguma waarayo walaal soo dhowo magacaaga waa dhawaay waa maxmed buraale gaarisa maxmedow soo maxmedow soo dhowow saaka gaarisa ka waran bula cadaan waxaan filayaa bula dhowaalaan filayaa
jamca aad ii wado ku ey ku kaala maxaad garan haye
ilaahay baa mahad cirkana saaka waa qurux badan yahay roob baan filayna iyo nabad insha allah biidni illaahi tacaala
waana ku salaama biyo la-aana magaalada waysa welina ma soo gaarin biyaha waa la helayaa biyina biyina waa la helayaa ibraalow
waan ku salaama aabbo shukran aad baad umahadsan tahay maxamed buraalow mahadsan yahay xigaha kale qadka telefoonkan siinayaa star f m soo dhowow waa ku salaama walaal magacaaga waa maxamed nuur aadan kala soo xiriiray banaanay banaanay ka waran saaka
warniyow anaga baal hergena igu fidhiyaa ilaahay caafiyantaas horta igu daran kow dheh haye
caafimaadka olala waa nabadgelyo iyo basbash iyo barwaaqo hahaynta meesha waa isku waa oon iyo abaar ma ogiin waxaasoo dhan caafimaad iyo oon iyo abaar dhan waxaasoo dhan waa laga bixi saaka waa la heli caafimaad saaxiib haa marka maasha allah anagana waxaa leeyahay dowladdaa shaqaysa aad baad umahadsan tahay saaxiib ayaal dhegeystayaal inkastoo aan hadalka hayn dhankaasi mombasa nairobi sidoo kale hadalka ma hayo dhanka wajeer hadalka ma hayo sidoo kale hadalka ma hayo meru balanbala hadalka ma hayo masalaan hadalka ma hayo dabcan meelo fara badan hadalka hayn oon sidoo kale ka maqlin suufta hadalka ma hayo oo beled xaaw hadalka ma hayo maxaa dhacay hey dabcan waxaan filaya laakiin inay si fiican u qurux badan inoo dhegeysanayaan star f m codka gobolka waqooyi bari reer madheera Eh, dabcan waa hadalkooda waa maqlin raamu sidoo kale hadalkooda ma maqlin lafi sidoo kale hadalkooda ma maqlin saaxib iyo dhegeysta dhammaantiin subax wanaagsan horeyso banaanin leenahay xigaha kale qadka telefoonkan siinaya star f m soo dhow walaal magacaaga calaawiyiisa bakeed waan ku salaamay waan kaa qaada walaal magacaaga
waa maariisha jootaro qahatee dhagaxley dhagaxley ka waran saaka
maasha allah wallah jawiga uu macaan yahay maariish maryamaa ka wadaa miya mhm haye
waan ku salaamay isbakeed dhagdhag xaalada dhagdhag soo ma ahan maasha allah wallahi boqolkii boqol maariish yare qaxootigan waan salaamaya dhegeystahaas way mahadsan tahay inkastoo dhegeystihii dhanka xagadheere iga soo wacay uu sheegay in weli kaararka saga- kaar- kaarka sagaalaad ee doorka lagu qaadanayo bal meelahaas waa inaad gaartaan kaarka laga qaadanayo sida wadaadka hadda ka hore uu sheegaya macalimow macalimow ahaa saaxiibkaasi waana saaxiibka idaacadda star f m si xun yo ii qaadan asagana waa wadaadka idaacadda soo dhow walaal magacaaga waalaikum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu waa halkee war iska gaab raadiya star f m soo dhowow magacaaga الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام مسلف وجير مصطفى وجركا ورن ساكا الحمد لله وجير ساك وهدقن ياي واسكا قبو وغاجرة هي الحمد لله هو واسكا في عنتا انما تقليد اوكي واي هي تكسياش وحرين دو تقليد ولا هذه هذه الحمد لله وحش الدم مالي انما تقليد يا رب الله نصيان لين وانا السلام aad waad umahadsan tahay saaxiibayaal sidoo kale maxaan leeyahay reexa gardheer iyo qaxootiga dhammaan codkiina waa maqle waa mahadsan tihiin Een, bal dhegeystayaasha kale aan siino een, reer qaxootiyada qo- dhammaan dhadhaaf as- asxaabta ku dhow- ku sugan iyo sidoo kale lagdheera hadaladiin waa maqlay reer maneira sidoo kale hadaladiin- hadaladiin waa maqlay bal asxaabta kale aan u daayo nairobi iyo meru iyo meelaha kale kuwa aan codkooda weli aan maqlin bal ayuu u yarakaadino codka ya- yaanan ka buuxinin saaxiibayaal qadka telefoonka soo dhow walaal magacaaga halo star f m soo dhowow fadlan iska gaabi raadiyaha saaxib wacalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu
cabdisalaano joogo mombasa mombaaso ka waran cabdisalaanow
khayr alxamdulilah nabad baan kusoo kacnay haye
ka buraaqaysan alxamdulilah Eh, maxaan leeyahay eh, eh, jamagan ud udan u d m
kenya kwanza kubira eh, mambo azimio waxaas iska dhaafaan leeyahay aad baad mahadsan tahay saaxiib shukran xigaha kale star f m soo dhowo xamdi gure stuudiyaha libaad warkii sideed subaxna Asalaamu diyaar tahay waalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu
وعسان هبشر cusmaanow iwad laakiin soo dhowow sax wanaagsan فدوا الحمد لله إلا شري قبو حقايو روب الله نوزياري ala yaziid
بلان روب بعد مدائنه مرور صوت هذا ربو waa sax إله نوزيار أبارك إله نقبحي waa laga bixi waana la qaboobi biillahi tacaala نبتجلي أمني طواغ دولده سي سعود
aad iyo aad أبارك الله نقبحي aamin إن aamin شاء الله صلاة عليك waalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu ogaasku mahadsan yahay xigaha kale qadka telefoonka soo dhowo walaal subax wanaagsan السلام عليكم waalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu waa halkee صباح انا سيسو وجر ما شاء الله قولان قصونا الحمد لله waa تقريبا واي ruqiyo xuseen soo dhowow ودولا ما شاء الله إلهي با ما دسكل السعود جديد وحبر شبا ما شاء الله قناع سيب أمنية Mhm.
الحمد لله إلهي با ما دسكل وما شاء الله الحمد لله نبض بيان قوة بدر aad mhm
لغيسياش لما صباح وانا سنة دينا شقوة عما ينقل shukran aad baad umahadsantaha ruqyoy xigaha kale qadka telefoonka soo dhow walaal magacaaga
الو السلام عليكم waalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu waa halkee
عثمان شيخ محمد مودي muudey halka ka tirsan tahay
مودي maxaa ka tirsan tahay bisir balabala ay ka waran saaka muudey s- maxaa la hadal hayaa
alxamdulilah nabad baa laga hayaa wax dhiba ma jiro nabadba waa beriisana dhima jiro alxamdulilah aad baad umahadsantihi ree muudeyna waan salaamaynaa xigaha qadka telefoonka subax wanaagsan soo dhowow waan ka xumahay xigaha kale aa qadku ka baxo isagana dhammaan qadka ay aada iskugu carreen dhegeystayaasha Eh, star f m soo dhow walaal magacaaga halow star f m walaale ila hadal fadlan الو الو walaale ila hadal hayaan ku maqlayaa السلام عليكم waalaikum salaam waraxmatullaahi barakaatu وعديكم محمد نور ولك ليلة مدوقاشة خاص أهم بركوك كبري haye
الحمد لله وفي الله هون وحكا بدل ما قبله waa la heli biyo ilaahay idinkiis waa la heli waa la heli الحين انت ما انت قرجل لها شيء يديد حكو شو قاري وي انا تبقى عن كذا waa la heli biyo waa la heli anaa ku dhahay taas waa la heli biyo star f m soo dhowow inaa wa heshow niyada kasoo qaado soo dhowow ku salaamay calaykum salaam cabdi maxamed oo telefoonkiibaa baa kaa yara qalarman show telefoon baan ku siinaya biillahi tacaala lambarkayga lambarkaada iisoo dir dhegeystaha lambarkiisa aada u hooseeya lambar star f m eh, telefoon lambar waxaan ku leeyahay telefoon ayaan ku siinayna ilaahay idinkiis dhegeystahaasi telefoonkiisa meel fog baan ka maqlayaa soo dhow walaal magacaaga
is waa ku maqlaa waa halkee
nairobi oo soo dhow saaka nairobi ka waran جو waa degay alxamdulillah shiraar waa shiraar waan ku fahansanahay saaxiib dhagdhag soo maha howlaha waa dhag dhag way maasha allah maasha allah waa ku salaamaya aad baad mahadsantaha saaxiib dhegeystaha soo maqlansana nairobi dabcan si fiican baa Halo.
markaasi noo Salaamu dhegeysanayaan alaykum wacalaikum warahmatullahi salaam waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystihi ugu dambe Ajiibka qadka Bakaro.
telefoonka waa meeshaan raadinaya maxamudow
nasiibkeyga fiican aad iyo aad maalinta Ninka codko maalinta codkooda maqli waayo Arya- aryaaya maxamudow maalinta Arnio.
maalinta masraani codkeeda maqli waayo maalintaas maalinta iguma jirto waan qanadaa yo wana goyshe mataqaani sidaa u leeyahay bula daayiro umaana bula sarmaan u tahay xariislee u gela xisaab u socotay aad iyo aad yusufa gadagada gadaala kuu socdaa saaka ka waran masraani ka waran hadalheynta alxamdulilah ilaahay mahadle masalaan hadda intaan la hadan wax dhiba ma aanan maqlin aad iyo aad hadalhayga dee wuu iska badan yahay ilaahayo umaaleena roob nabad hana siiyo aad iyo aad marka wallahi hadalhayga wuu badan yahay xagga oo tacliimtee baa wallahi culeys ka jira aad baad u maadsantahay maxamudow warkii baa la gaaray Marka xabdi waxaan gacanta leeyahay yaatinaysaa macallimiinta waqti baa ku haya macallimiinta waxaan leenahay ha noola soo kordhi aan leenahay dowladda Aad.
cusuban aad baad u maadsantahay maxamuud daahir dhaqane qadka telefoonka ugu dambeeya oo ku mahadsan yihiin la socodka dhegeysiga idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari saaxiib yaal dhegeystayaal اهلا وسهلا ومرحبا بكم سلام الله عليكم ورحمه تعالى وبركاته dhegeystayaal kulanti wacan wanaagsan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhageysanaysaan taariikhdu saaka waxay ku beegan tahay labaatanka bisha sagaalaad ee sebtembar sanada labada kun labiyo labaatanka maalin talaadaha arrimaha gargaarka biniaadanimadii qaxootiyada ah inooga barateeno si toosa halkan dhegeystayaal aad uga dhegeysataan ogolana socotaan waxyaalihii ugu dambeeyey oo saaxiibada dhegeystayaasha arrimaha ku wadaneeya biniaadinimada ee qaxootiyada ah aan si toosa halkan ogala wadaagna dhegeystayaal barnaamijka waxaa daadihin doona anigoo ah yuusuf bakad ilaa inta tobanka barqanimo laga gaari doono biidnillahi tacaala adigana qayb ayaad ka noqon doontaa haddii fursadaha inoo soo baxaan waxaana saaka eegi doonaa dabcan shirkadaha ama wakaaladaha markaasi ay hay-adaha qaramada midoobay leeyihiin sida hay-ada socdaalka adduunka iomta iyo hay-ada markaasi u n oja qodobo dhowr ayaan ku maqli doontaan barnaamijka intuu habada ku jiro laakiin qoramada midoobay ama qara- hay-adda qaramada soc- oo hay-adda qaramada midoobay qaybteeda socdaalka adduunka ee i o m gabadha markaasi lagu magacaabo ami pop ayaa markaasi afar maalmood oo booqasho ah ku tagtay magaalada muqdisho waxay sheegtay in- inay sii xoogeysanayaan dhibaatada soomaaliya iyadoo xilli roobaadkii shanaad ay guuldarraysatay uu soo dhoweyn sidoo kale yaa dabcan uu leedahay ama waxyaalaha la saadaalin ay tahay in markaasi hay-ada qara- waa dabcan howlwadeenada biniaadanimada ay u baahan yihiin dhaqaale badan ama dhaqaalo badan si ay u caawiyaan bulshooyinka u baahan inay badbaadaan dhibna loogu dhibna markaas ama dibna loogu dhiso loona kobciyo loona adkeysiiyo nolosha bulshooyinka reer miyiga ee soomaaliya ayaa wajahayaan cawaaqib xumo ka dhalan karaysa xaaladda deg deg ah ee cimilada maadaama ay la da- dabcan maadaama ay la daala dhacayaan toban tobnaan sano oo xasilooni darri ah cudurro iyoba dhibaatooyin dhaqaala haddii aan si deg deg ah aan loo kordhin kaalmada mashaariicda habdhaq waa dabcan hab waa habkabedelka cunnada iyo weliba nafaqeynta ee soomaaliya waxay noqon karaysaa ama noqon doontaa mid dhab ahaan mar- markaasi macluusha ka ka dhacdo qaybo ka mid ah dalka eh, waa qaylo markaasi ka dhici doonto bilaha soo socdo macluul kale oo hor leh xaaladda soomaaliya waxay u baahan tahay in markaasi adduunka fiiro gaar ah uu ka yeesho deg deg ah sida markaasi qaramada midoobay warbixinta markaasi ku sheegayso hay-adda ayaa tilmaamaysa xaaladaha adag ee soomaaliya markaasi ka taagan isbedelada inkastoo soomaaliya ay ka mid tahay dalalka ugu yar ee gacan ka geysta qi- daq- dabcan dab- waa qiiqa adduunka oo markaasi aan habada qiiqa aada u tiro badan ay ka jirin inkastoo warshada halkaas aysan ka jirin malaayiin ma haystaan biyo iyo cunno ku filan boqolaal kun oo qofna ayaa markaasi dhiman karayaan maalmaha soo socda sida qaramada midoobey ku sheegayso macluultii ugu dambeysay ee soomaaliya ka dhacday ayaa lagu dhawaaqay in ka badan ilaa iyo toban sano ka hor sanadkii labada kun koob iyo tobankii waxaana markaasi ku dhintay dad lagu qiyaasay ilaa iyo laba boqol iyo konton kun oo qof abaarta hadda jirta ayaa horey u galaafatay nolosha ugu yaraan waa toddobaatan iyo saddex waa toddoba boqol iyo soddon caruura laakiin tirada dhabta ayaa intaasi ka badan waa intaas waa tiro intaa ka badan ayaa waxaa leeyahay laakiin tirada dhabta ah ayaa intaasi ka badan karaysa maadaama toddoba dhibic sideed milyan oo qof oo soo food saartay cuno yari horaan waxay qaramada madoobe sheegtay in toddoba dhibic xal ay ahayd laakiin hadda toddoba boqol oo kale ayaa kusii darsantay noqon karaysana wax ku dhow sideed milyan oo dhibaate markaasi ka wajahan ama dhibaato ku xoogan haysato wadanka soomaaliya iyagoo dabcan ayada markaasi kaqashayada ka kaashanayso dowladda federaalk soomaaliya iyo weliba howlwadanada kooxa i o m waxay markaasi sheegayaan in saacad kasta si ay u gaaraan dadka ugu nugul oo ay markaasi ku jiraan xubnaha bulshada raymiiga ah barakacayaasha gudaha iyo weliba muhaajiriinta dabcan cimilada aad ku saameysay ama nolosha dabcan ay ula jeedo abaaruhu waxay markaasi noqonayaan kuwa aan markaasi la saadaalin karin sanad waliba ururku waxay fulinayaan barnaamijyo dabcan waqti dheer ah si markaasi loo dhiso adkeysiga qoysaska barakacay iyo weliba kuwa reemiiga ah ee ka dhanka ah masiibooyinka mustaqbalka la xiriiray cimilada magaalada baydhabo waxaa markaasi kula kulanay haweeney barakacayaal ah ama haween waa haween barakacayaal ah markii ay abaaruhu sii dabadheeraadeen oo ay markaasi aad nolosha ugu adkaatay ay kusoo noqdeen dhulkoodii ma awoodo in markaasi may awoodin in markaasi ka baxaan wax yar kadib kaydkii raashiinka ay markaasi ku haysteen naftooda iyo weliba xaaladooda ayaa markaasi ka dhammaaday kadib markii uu sare ukac markaasi ku yimid qiimaha suuqyada iyagoo aan markaasi haysan wax ikhtiyaar ah oo aan markaas ahayn inay iska daayaan beerahooda ama iskaga baxaan badankooda waxay markaasi ku socdeen maalmo lug oo ah markaasi qoraxda kulul halkaasi ka jirto mid ka mid ah hoyooyinka da-da yar markaas kula kulmnay goobta barakaca ayaa markaas ku dhibaatoonaysay inay markaas quudiso waa in markaas ay quudiso ilmaheeda lix bilood jir ah halka dumar kalena ay markaas sheegeen inay la kulantay cabsidii ugu darneed ee hooyada ay waayiday ilmahooda oo qaarkood ay kaga dhigteen sida markaas loogu xog uu warbixiyey sidoo kalena ay ka faaloonayso gabadha halkaas afarta maalmood ee beedhabo ku joogtay lagu magacaabo waa hoob waa gabadh lagu magacaabo dhegeysal boob gabadha ee qaramada midoob u qaabilsan abaartu waxay markaas ku qasabtay in in ka badan hal milyan oo qof inay ka baxaan guryahoodii iyagoo raadinaya biyo cunto iyo weliba adeegyo biniaadanimo iyagoo markaas culeysyada saaray dhibaatada in ka badan siddeetan boqolkiiba barakacay oo waa haween caruur iyo waayeel dadka intiisa badan waxay degan yihiin magaalooyinka iyo dabcan magaalooyinka yaryar iyo magaalooyinka waaweyn halkaasoo adeegyadii dabcan taakulayntii ay si weyn markaasi halkaas qaarkood u raadsadeen ama taakulayn qaarkood u raadsadeen sida qaramada midoobey ku sheegayso laakiin howlihii ayaa halkaas haddana isdul saaran oo dabcan waxay ka hadlaysaa qiimaha qiimaha dabcan qutulduruuriga ama qiimaha markaas raashiinka ah oo sare u kacsan oosan awoodi karin tirada dadkii baadiyihii kasoo baxay oo xoolihii kasoo dhimaaday iyo qaarkood oo beerihii kasoo tegay maareynta kaamamka waa mid markaas waa mid ka mid ah qeybaha ugu badan ee aan la maqlin ibid oo iminkan dadka ay aada ugu haminayaan sidoo kalena kaga soo baxayaan qaarkoodna maalintii waxaa soo gaarayaan tira aada u badan kuwaasoo raadinayaan meel hooy iyo cunno ay ka raadsadaan taasi micneheeda ma aha in ay dadka barakacayaasha aysan haysanin macluumaad ku saabsan sida ay u helayaan ama ay ka codsanayaan gargaar nafaqo markaasi lagu badbaadinayo hooyadan yar oo barakacayaasha ka mid ah ee markaas uu agaasimo kuxugeen agaasimaha ku-xigeenka hay-adda qaramada midoobe la hadashay ayaa markaasi ka warqabin ilaa markaas ay la kulantay kooxda oo dabcan kooxda maamulka xerada i o m inay heli karto daryeel caafimaad iyo weliba taageero nafaqeyn oo bilaash ah ee ilmaheeda markaas loogu taakulayo hooyada ayaa markaasi cunugeeda kaga soo dhintay intay waddada kusoo cogtay cunugii dhabta cunugii dhabarkay ku sidatay ayaa kaga soo geeriyooday halka internet-na ee kaamamkay la soo gashay haddii aan la helin dhaqaalo ku filan malaayiin qof oo soomaali ah ku nool ayaa markaasi looga tegi doonaa inay la kulmaan gaajo daran cudurro iyo weliba barakac saameynta dhibaatadan waxaa dareemi doonaa jilayaasha soo socdo ama jiilka soo socdo ee markaasi raadka dhibaatada uu ku reebay inay markaasi ka sheekeen doonaan haddii aan waxba markaasi isku tashi waxba looga qabanin waa sida hay-adda qaramada midoobey ay ku sheegayso gabadhan ay kaga hadlaysee waana gabadha markaas loogu magacaabo general waa gabadha markaas loogu magacaabo bobby ama bob ayaa markaas loogu magaca gabadha daqiiqadaha markaasi bixiyaashu ama deeqbixiyaashu waxay markaasi si deeqsinimo ah ugu taageerayaan dalada wax ka qabashada laakiin maalgelintu aada ayay u hooseysaa si tii labadii kun toddoba iyo tobankii markii bulshada biniaadinimaha ay ka hortegeen macruusha iyadoo loo marayo kordhin deg deg ah oo gargaar oo ay fududeysay gargaarka caalamiga ee hay-adda qaramada midoobey ama hay-adda socdaalka adduunka i o m waxay gaadhay in ka badan ilaa iyo toddoba boqol oo kun oo qof tan ilaaiyo bilowgii sanadkaasi laakiin baahida waa sii kordhayaan qaar badan oo kalena way u baahan yihiin taageero deg deg a i o m waxay weli markaas u baahan tahay inay in ka badan ilaa iyo lacag shan waa konton milyan oo lacagta dollarka maraykanka si ay u fuliyaan yoolkooga ama yoolkooga ah in aan dabcan inay gaaraan laba dhibic shan milyan oo qof ay abaaruhu ay aada ku saameeyeen dhamaadka labada kun waa labada kun ilaa iyo dhamaadka labada kun saddex waa labada kun saddex iyo labaatanka sanadka soo socda dhegeystayaal qaramada midoobey waxay tilmaamaysaa in sare usii kacday toddoba dhibic hal waa toddoba dhibic sideed ay tirada gaartay oo markaas imikan ay tahay midda ugu saameynta badan uguna culeyska badan ay sii socoto dhibaatada iyo crisiska ka taagan wadanka soomaaliya dhegeysta sida warbixinta qaramada midoobey hay-adda socdaalka adduunka ay ku warbixinayso waxaana ay markaasi kaga turjumaysaa kaga hadlaysaa in nidaamkan si deg dega wax looga qabto iyadoo qaab gabdho markaasi turjumaan ah ay la socdeen waxay hay-adda sheegaysaa in nidaamkan iyo xaaladan adag ay tahay mid aan waxba laga qaban karin ilaa markaasi lacagaha deymaha ama lacagahamaraalahda lacagaha loogu ballanqaaday in wax loogu qabto si deg degana ay ku soo aruuraan isla mid ah waxaa markaasi sii badanaysaa sixir bararka nolosha oo sii adkaanayso iyo xaaladoo sii adag ayaa markaasi qaramada midoobey kaga hadashay si ay nolosha wax kaga qaban lahayd kagana bedeli lahayd dhibaatada taagan dhegeystayaal arrimaha weli way sii socdaan dhegeystayaal oo waxaa markaasi leeyahay arrimo fara badan ayaa sii jiraan oo weli ilaa hadda waxba aan laga qabanin oo qaramada midoobey warbixinta markaad fiiriso qeybo fara badan ay iskaga shabahayaan ayna arkayso inay dhammaan hal shay ay kaga hadlayaan dhibaatadii culeysada soomaaliya ka taagan ma aha dhegeystayaal ilaa xitaa caasimadda ayaa la sheegaya in barakacayaal aada u tiro badan ay kusii qulqulayaan halkaasi oo kaamamki ay buuxiyeen maalin kasta barakacayaasha i d p ska loo yaqaana dhegeystayaal ay ku nool daafaha caalamka ayaa markaa fiirisa the wall liif uu leeyahay macaalamka ayaa kaga taagan noloshooda hantidooda iyo weliba inta badan asalkooda xaaladaha qaarkood waxaa laga waxaa dabcan waa laga soocaa qoysaskooda iyo weliba bulshooyinkooda taasi carqaladayaashu habnooleedsku ayay markaas waxu dhimaysaa oo waxaa markaas loo arkayaa qaab qofkii nolosha ku qasabtay mar loo arko in qof kale uu yahay haddii barakac uu noqdaba ama meelaha kaamamka uu tego barakacayaasha dhegeyste waxaa waa inaad kala saartaa qofka qaxootiga iyo qofka barakaca ah qofka qaxootiga wuxuu markaasi noqdaa qof wadankiisa kasoo tego wadan kale tegay qaxooti ku noqday halka qofka barakaca i d p ska loo yaqaan waa internal displace people gudaha kuwa ku barakacay wadankooda dowladda ayaa markaasi kaalin ayay ka saaran tahay maxuu ka saaran tahay laakiin halkan qaramada midoobey waxay leedahay in dhibaatahii faquuq xoogan ay la kacaanba ama qoysaskooda ay kala kulmaan laakiin taasi ma aha waa nolosha halkaasi dhigta ayaga meel kasta oo barakacayaashu ay doortaan inay degaan waxay si lama furaan ah u baahan yihiin meel bannaan oo ay ku kulmi karaan oo ay si isdhaxli karayaan xarumaha bulshada tusaale ahaan waxay gacan ka geysan karaan xoojinta wadanoolayaash waa dabcan wadanoolashaha iyo sidoo kale barakacayaasha waxay ogolaanayaan inay si sahlan u helaan macluumaadka muhiimka ah ee degaananshuhu goobaha barakacayaasha waxayna siinayaan haweenka meel ammaan ah oo ay si xor ah iyo weliba uga hadli karayaan cabsi la-aan iyadoo ay maalgelinayso sanduuqa barnaamijka ah waa sanduuqa barnaamijka bini-aadinimada ee soomaaliya ururka wadaniga ah ee northern frontier youth league loo yaqaano ayaa xarumo bulsho ka dhisay goobaha barakacayaasha ee banaaney iyo weliba iskaashi ay degmooyinka kaxda iyo daynile si ay markaas dabcan u kala xoreeyaan ee soomaaliya ee gobolka banaadir xarumaha waxay martigelinayaan ilaa iyo sagaal iyo labaatan kun shan boqol sagaal waa sagaashan iyo toddobo barakacyaal ah laba iyo labaatan kun laba boqol labaatan degmada daanyelayn toddoba kun saddex boqol toddobaatan iyo toddobo degmada kaxda waad muqdisho caasimadda dhegeystayaale ka hor inta uu dhismuhu bilaamin waxaa markaasi leeyahay northern frontier youth league waa dhallinyarada isxalqaantee waxay kala tashadaan barakacyaasha habkii dhismaha yuruba aaga dhismaha si loo helo xarumaha waxay markaasi ku yaalaan goobo istaraatiiji ah oo ay ku yaalla meelaha dadku ku badan yihiin mana hoos yimaadaan hay-ado kale oo wax markaasi ka qabasho le maleh la mid ah maxamed cabdi isaaq oo ah horjoogaha kaamka banaaney kaaxda ayaa sharaxaya muhiimadda ay leedahay in dabcan horjoogayaashu kamamka laga qeybgeliyo hanaanka bilowga ee dhismaha waxaana north frontier youth leeyahay ee noo timid waa sidau asaga markaas hadalka laga soo xiganaya deegaanka aad baanu markaas ugu noqnoqonnay halkaasi waxaana markaasi kula talinay meesha ugu fiican in laga dhisayo hadda dad badan oo markaasi ka kala yimid xeeryo kala duwan ayaa awood u leh inay markaas halkan yimaadaan sababtoo ah waa la heli karaya ayuu leeyahay meel ay degaan dadka lagu keedin karo maxamed waxa uu sharaxay sidii xarunta ugu dabcan uga faa'iideysanayo bulshada xarunta waxay isku keentaa bulshada markii hore maba aan dabcan ma aan lahayn meel dhexe oo aan ku wada had ku wada kulanno oo aan markaasi ka wada hadno arrimaha xerada ama markaasi arrimaha bulshada balse hadda way fududdahay waayo qof kastaa waa yaqaan meel uu markaasi ku kulmi karo meel uu ku hadli karo dabcan meel uu markaasi ku hoyi karo xor uu leeyahay ama sidoo kale aan laga barakicin karin xarumaha waxay sidoo kale siiyeen deg deg adeega markaasi deg dega bi biyaha sida bixiyaashu kala bar kulan oo markaasi ay kula dagaal ku dadaalayaan inay u adeegsadaan barakacyaashan aadkood nugul bixiyaan inay markaasi bixiyaanna waxaa ka mid ah howlwadanaha sida markaasi danish refugee waa council ama d r c hayda u taqaano norwegian refugee council ayadana n r c hayda u taqaano save the children humanitarian integrity for women action save the somaly women and children iyo wardi relief and development initiative ayaa markaasi xarumahaasi kaamaakaasi qeyb ka ah oo duulaanka wax ka qabashada wax kabedelka arrimaha dadka barakacyaasha sidii wax uga qaban lahaayeen xarunta halkan ee ku taalo waxay noo tahay duco ayay tiri xaabo maxamed jimcaale oo ka tirsan dadka barakacyaasha oo iskaashi degmada dayni leh markaasi wax loogu qabanayay ama wax lagu wada qabanayay lagu wada dhisanayay dadka markaasi barakacyaasha tani waxay tilmaamaysaa in wadajirka ay markaasi qayb ka tahay loonaga bixi kara dhibaatada iyo baahyada anigoo markaasi iskhilqaamayn sidoo kalena wixii sheega aan sheegana waa sheegana agyeelana aan wax aan wada isticmaali karo oo aan iswada gaarsiin karo dhammaanteen waxayna og tahay guri qof waliba oo xerada markaasi jooga halkaas oo aan imaan karno oo aan ka hadli karno gargaar aan sidoo kale abaabul xoogan aan ka samaysan kahor ka hor runtii way adkeed oo markaasi dad dhibaataysan oo meelaha duurarka ku kala jiraan ahayn xoolihii ayaa naga wada dhammaadeen oo waxaa markaasi noqonay dad iminkan magaalada la qabsan la beerihii baan kasoo tegnay kadib abaar xoogan iyo weliba dhulka qalalay taasi keentay in xoolaheedii aan kasoo tego caruurtii dhammaan ayaan soo kaxaystay waxaa markaasi ay leedahay halkan waxayna joogta hooyaday oo waayeelah waxaana ay ku sugan tahay xerada barakacyaasha ee magaalada muqdisho waxaan sidoo kale halkan u nimid inaan markaasi xalino kiisas iyo weliba cabashooyin si ay si kala duwan sidii hore oo aan markaasi u farsan jirnay ama u fadhiisan jirnay bannaanka meel meel bannaan oo qof kasta nagu arki jiray oo ay ahayd qaylo mararka qaarkood sababtoo ah waa dhibaato dabcan waa fahmi karaysa waxaana uga mahad celinaynaa dhallinyarada isxilqaantay ee xaruntan isu imaatanka dadka kala yimaaduhu goobaha kala duwan waxay wanaajinaysaa wadakaashiga macluumaadka yuliba bulshooyinka iyo weliba inay isgalaan xaliime axmed oo dadka barakacyaasha ka mid ahi waxay markaasi ka imaatay dhankaasi baydhabo waxay ku sugan tahay waa xeryaha barakacyaasha ee magaalada muqdisho waxay sheegaysaa in dad aada u tiro badan inay markaas iminkan isku dhex jiraan isdhexgalayaan qaybtan markaasi ka mid ah inkastoo laakiin goobtaasi barakac ay ku yihiin weli waxay leedahay isdhexgalka xoogan ay dhallinyarada ka shaqeeyeen aad bay markaas u wanaagsan tahay waa mid markaasi na anfici karayso waana midda loo baahan yahay inkastoo laakiin qaxooti aan ku nahay halkan waxleeda wixii walboo dhibaato lasoo maro tani baa laga yaabaa inay faa'iido inoogu tahay oo naga yaabaa in wax badan nolosheeda ka qaban karayso ka bedeli karto waa sida hadal ku dhigaysee waxaana ka mid tahay dadka barakacyaasha ee ku- keemamka daniila ku jiro ayaa sheegtay in xarunta bulshada ay siisay meel bannaan oo lagu talagalay iyadoo mar ayada iyo haweenka kale ee xerada ku jira si ay markaasi fikirahooda fikradooda waa fikiradooda ugu dhiibtaan sidoo kale uga soo aruuriyaan kadibna ay isku jeexjeexaan halkaasi dhegeystayaal una gudbiyaan hay-adaha quseeyo si wax markaasi looga qabto adigana dhegeystayaad ku mahadsan tala socodka dhegeysiga idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari Ah, subax wanaagsan dhegeystayaal arrimaha gargaarka biniaadinimada ayaa haata dhegeysanaysaan weli qodobo kale ah iyo xiiso badan ayaa inoo soo socdaan laakiin marka hore bal aan imikan sii wado xaaladda soomaaliya oo iminkan aada sidoo kale looga dayrinaya dhegeystayaal sahara jaamac waa hooyo haysata afar bilo afar hablood oo iyo weliba afar wiil waxay ninkeeda ku- ku- dabcan ku- kula- ku- kula nooshahay biyo cadde ninkeeda markaasi ku- eh, kula nooshay biyo cadde oo deegaan s- eh, saxaaro fog ah oo markaasi ku yaal degmada eyl ee gobolka nugaal ee soomaaliya ilaa iyo boqol iyo siddeetan qoys ku dhowaad kun qoys ayaa ku nool deegaanka biyacadde kuwaas oo u badan xoolo dhaqato oo xoolihii xoolo beelay abaarta hadda jirta awgeed laakiin qaar badan ayaa baahi markaas u- u u qabay abaartan ka hor intay markaasi bilaaban waxay si ba-an u saamaysay abaartii labadii kun toddoba iyo tobankii oo aan si buuxda markaas oga soo kabanin dadkaasi dad badan oo ku nool biyo cadde ayaa ka mid yahay deegaano kale si ay biyo iyo weliba cunno u raadsadaan sida sahara iyo weli- waa sida sahara iyo weliba qoyskeeda waxaa waxay tidhi abaartan waa mid aada u xun oo naxdin leh marka loo eego abaarihii hore ee aynu soo marnay waa markii ugu horreysay ee aan xoolahaygii oo dhan ku waayo guud ahaan nugaal dad badan oo xoolo dhaqato ah ayaa waxay markaas wax- waxna ay noloshoodu k- eh, ku tiirsan eh, ku tiirsan tahay iyo iyo helista cunno iyo weliba biyo ku filan maamulka deegaanka iyo weliba bin- hay-adda biniaadinimada ayaa safka hore kaga jirta wax ka qabashada dhibaatada iyadoo loo adeegsanayo agabka yar ee markaas loo heli karo wax lagu qaban karo hay-adda samafalka sida hid- waa sida himilo organisation for development ee hod loo yaqaano dhegeystayaal ama h o d ayaa biyocaday bi- biyo caddey ku fulinays ka fulinaysa mashaariic lagu ilaalinayo nolosha si ay markaas uga qayb qaataan yaraynta dhibaatooyinka abaaruhu ku hayaan bulshooyinka nugaal howlaha ee hay-adda markaasi ah himilo organisation for development waxaa markaasi lagu maalgelinaya sanduuqa biniaadinimada ee soomaaliya s h a f sahara iyo weliba qoyskeeda waxay ka mid yihiin boqol iyo soddon qoys oo markaas la xaqiijiyay inay nug- inay markaas igu nugul yihiin kuwa markaas nugaal ku sugan waxayna haja waxayna hay-adda markaasi ka heleen lacag cadaan ah oo saddex bilood ah oo dhan lacag waa siddeetan doolarka maraykanka waa lacag markaasi aada u yar dhegeystayaal sida laga soo xigtay howlwadayaashu aagaasi ku habo ku sugan wax badan ayaa weli markaas loo baahan yahay in la sameeyo si looga hortago saameynta abaartu laakiin ware dabcan wareejinta lacagta caddaanka ah ayaa sii sii wadi doontaa inay door muhiim ah ka qaadato yarayntan oo dabcan nugulaanshuhu iyadoo siinayso dadka dhibaatadus aad ku saameeyeen oo sidoo kale dabacsan sharaf iyo weliba hufnaan ee markaasi dhig- ee dabcan ay dhigan ay markaasi dhiganaanta baahida kala duwan ay noqon doontaa mid markaasi sa- waa dabcan udubdhexaad u noqon karayso si lacagtaasi loogu kabo caddaanka ah saare ayaa tiri waxaan markaasi ka- ku dhibaatooday sidii aan markaas u quudin lahaa caruurteyda laakiin hadda lacag bil ah eh, biil ah ayaa hadda markaasi u a- awood u u leeyihiin ama a- caruurteyga inay wax markaas aan ugu soo iibiyo oo sidoo kale aan ugu yaryareeyo ilaa markaasi bilaha soo socdo taasoo qaramada tisaasoo hay-adda sheegtay inay markaas waa sanduuqa eh, lacagta ee s h f loo- loogu talagalay in lagu kaalmeeyo wax lo- loogu qabto lacagta sanduuqa soomaaliya ka heshay laakiin waxaan awoodaa inaan helno wax markaas ah, u baahannahay inaan helno wax kasii badan weliba cunnada kaalmada lacageed ee so- ka sokow waxaan u mu- bulshada siisay taageero biyo dhaamin ah tan iyo bishii febraayo iyadoo qoys weliba la siin jiray ilaa iyo afartan iyo shan liitar oo biyo ee toddobaadkii iyadoo guud ahaan dalka soomaaliya ay ka jirto xaalad biyo la-aan oo ay ku jiraan gobolka nugaal ayaa taageeradan waxay noqotay midii ugu noloshu ko- ku soo nooleynaa ee dabcan nolosha ay ku soo nooleynayaan qoysas badan oo ku dhaqan deegaanadaasi nugaal sida hay-adda qaramada midoobay ku sheegayso waxaan hayda markaasay tilmaamaysaa sheegaysaa in baahiyada iminkan ay aada u sii badanayso xaaladaha kala duwan ee soomaaliya ka taagan taasi keentay in qaramada midoobay iminkan xarumo kala duwan hor leh ay ka samaysanayso caasimada muqdisho halkaasoo looga arninsanaya dhibaatada iyo qaabka markaasi soomaaliya looga saari lahaa dhibaatadan xoogan ee abaartu saamaysay kuna sheegtay tiro aada u badan waa tiro markaas aada u badan oo gaaraysa ilaa iyo toddoba dhibic sideed milyan oo qof waxay hayda qaramada midoobay hayda weliba socdaalka iminkana lacag u raadinaysaa tiro markaasi gaaraysa laba dhibic shan milyan halka kuwa kale markaasi ay loo cid u maqanaysan garanaynin laakiin qaramada midoobay hayda socdaalka waxay sheegaysaa kaamamka ugu daran ee magaalada muqdisho ku yaal iyo kuwa baydhabo ayay markaasi sheegaysaa in ay wax badan doonayso inay kaga qabato halkaasi dad aada u tiro badan ay kusoo qulqulayaan waa habka waa meesha markaasi xudunta u noqonayso dadka barakacayaasha ee qeybaha markaasi baydhabo iyo sidoo kale magaalada muqdisho kaxda iyo weliba dayniile sida hayda qaramada midoobay hay-ada socdaalka iyo hay-ada u n h c r hay-ada qaxootiga ee u n h c r iyo hay-ada u n ocha loo yaqaano ay halkaasi ku qaabilaan dad aada u tiro badan kuwaasoo barakacyaal ku noqday dhibaatadii culaysada faraha badan ee soomaaliya ka taagan kana soo qaxeen meelahoodii guryihii ay deganaayeen ama tuulooyinkii ay deganaayeen kadib abaartii xoolihii markaasi ka lahaysay dhegeystayaal waxaa qaarkood ay sheegaysa hay-adda in markaasi qaarkood ay soo noqdeen ayagoo gacmo laaban oo sidoo kale gacmo maran oo xoolahooda ay kasoo tegeen waxba aysan haysanin intyarxayn yar ama xoolo yar oo weliba ari ay sheegayeen ina qarin qaarkood ay wadada la soo mareen waxay sheegaysaa in lo-di arigii dhammaan ay markaasi kaga dhinteen halka kuwa kalena ay sheegeen inayba qaarkood xitaa ay kaga soo tegeen abaarta xoogan oo ku dhufatay ay kici waayeen dhegeystayaal ama xirada ay kasoo bixi waayeen aayadda waxay tilmaamaysaa in markaas sidii dhibtan dhibaatadan iyo weliba arrimahan kusoo noqon noqonayso dadka xoolodhaqatada maskaxdooda sida looga saari lahaa iyadoo markaasi psychology ahaan ama cilmi cilmiga markaa cilmi baaris ahaan dib loogu sameeyo in markaas laga saaro wixiina markaasi qaabkooda qaarkooda ay sheegaysa in hay-adda qaramada midoobay in markaasi shoog ay qaadeen miska yarawaasheen keentana in xoolihii ay aada oga dhammaadeen taasi ay ku noqotay inuu aamini waayo in xoolihii hal mar ay ka wada dhammaadeen sida odaygan wuxuu sheegay in shan boqol oo neef oo ari ah inay markaasi ka baaba-een oo sidoo kale uusan haysanin xitaa hal caysaan ah waxa uu tilmaamayaa in hadda barakac uu ku yahay magaalada baydhabo waxaana uu leeyahay in caruurta iyo xaaskii aan kala soo cararay deegaankii dhibaatada iga soo gaartay si aan halkan uyo ka waran waa nin qani ahaa taajir ahaa maantana abaarta ayaa saamaysay oo xoolo maba haystaba hal neef oo ari ma haysto shan boqol oo neef ari ah xoolihii dhan u haystay abaartii ayaa inyar inyar oga dhammaysay ilaa markii dambe uu meel cillo ka soo istaagay kadibna caruurtii iyo hooyadiibu ka soo qaatay kala soo cararay iminkan kaamka ayuu ku sugan yahay bal fiiri waa dunida iminkan dhegaystayaal aan ka hadlayno waa dunidan aan isku dagaalayno waa dunidan iminkan buuqa iyo qaylida iyo weliba dhulalka aan isku qabsanayno waa xoolihii dabcan ilaahay baa ka qaaday haddana farajka leh ayaa haddana ilaahay u furayaa dhegaystayaal waa imtixaan bal iminkan dhalkaas iminkan aan gaarna dhanka suuriya iskuduwaha qaramada midoobay ee binaadinimada cimraan riza ayaa walaa xoogan markaas isagana ka muujinaya cudurka daacuunka ee markaasi dhowaan lagu dhawaaqay inuu ka dilaacay caasimada wadankaasi ama wadanka suuriya tobankii oktoobar tobankii sebtembar lix iyo labaatankiisoo daacuun ah ayaa laga xaqiijiyay guud ahaan dalkaasi iyadoo labaatan ka mid ah ay ku sugan yihiin gobolka xalab ee afar ka mid ah latikia iyo weliba laba ka mid ah dimishq anagi iyo weliba howlwadeenadaasha waa howlwadeen waa kuwa humanitarianka dhageysa loo yaqaan waxay gaarsiinay afar kun oo baari dabcan baaritaano oo ogaanshaha deg dega ah ee kooxaha jawaab celinta loo diray inay baaraan kiisaska la tuhunsan yahay daacunka waxaanunayn siinay dabcan dhareera dabcan xididaha iyo weliba fuuq celinta afka laga qaato xarumaha dabcan caafimaadka ee bukaanada ee la seexiyo iyadoo markaas biyo nadiif ah aan markaas u dhaaminay meelaha ay dhibaatadu saamaysay waxaana markaas ku taageernay wasaaradda caafimaadka xoojinta weliba udiyaargarowga iyo weliba ka hortegidda awoodda wax ka qabashada cudurada ka dhici karaya dhammaan gobolada ay aadku saameeyeen waxaan markaasi ka daaweynay ka daaweynay waxaana markaasi ka dhaweynay qaydhaan xoogan ee markaasi ka imaatay ku saabsan saameynta biyaxyaraanta suuriya oo dhan in muddo ah dadka nugul ee sii kordhaya waxay ka tirsan yihiin ilaa iyo dabcan aysan haysan biyo oo nadiif ahayn taasi keenaysa in daacuunka hiraraha meelaha qaar ee aad iyo webiga furaad oo hoos u dhaca ama hoos u dhaca iyo weliba sababaha ba- ballaarinta bu- eh, burburka kaabayaasha biyaha qaran ama kuwa markaasi keediya sheegay inay dhibaato xoogan ku hayaan waxaana ay u aaneynayaan in dhibaatada halkaasi ka taagan tahay oo dad- dadkaysan haysan biyo nadiif ah waxaana ugu baaqaynaa de- deeqbixiyaasha inay si deg deg ah u bixiyaan dhaqaale dheeraad ah si loo dha- xakameeyo dilaaca waa dabcan cudurka ee markaasi daacuunka ka dilaacay wadankaasi syria bayaanka iskuduwaha binaadinimada ee deg- ee weliba de- ee deegaanada ayaa markaasi laga heli karaa oo sida ay ku tilmaameen qaab markaasi wax kaqabashada kabad- kabadiritaanka arrimaha nidaamka iyo weliba sidii dadka looga wacyigelin lahaa inay ku dadaalaan biyo nadiif ah siday ku heli lahaayeen ama ay u cabi lahaayeen etoobiya dalka etoobiya tobanaan kun oo qof ayaa lagu soo waramayaa inay ku barakaceen qaybo ka mid ah tigrey canfarta iyo weliba maxaarada tan iyo markii ay co- dabcan colaaduhu dib markaas u bilowdeen saddex toddobaad ka hor kolonyo binaadinimo dabcan waa kolonyo ee raashin ah binaadinimada ku wajahan gobolka tigree ayaa weli hakad ku jira waxaana sidoo kale hakad ay ku jiraan dulmaadyadii eh, u n humanitarian air services oo ama air service ee iskaga kala gooshi jiray adis ababa iyo makheel tani waxay caqabad ku tahay wareeg waa dabcan wareeg waa wareega waa wareega shaqaalaha ee binaadinimada iyo wareejinta lacagta cadaanka ee howlaha binaadinimada annaga iyo weliba howlwadanada waxay si waxaan sii wadnaa qeyb dabcan qeybinta gargaarka ee la heli karayo ee tigrey oo ay ku jiraan galab waa waa qalabka eh, qaboojiyaha qaboojiyaasha iyo weliba qabo- waa dabcan farinjeerka waxaa loo taqaana sahayga caafimaadka iyo weliba xarumaha caafimaadka isbitaalada wada howl- waa howl- waa howlwadanada waa howlwada waa howlwadanada ayaa sidoo kale u aruurinaya sahay gaaraysa ilaa iyo hoy saddex iyo labaatan kun oo qoys oo dhowaan ku barakacay magaalada shire iyo makhayl gobolka maxaarada ayaa qiimeyn lagu sameeyey baahida hay-adaha hay-adaha kala duwan ayaa markaas lagu qabtay magaalada marsa ee waqooyiga woloh halkaasi oo ku oo ku dhowaad laba iyo toban kun oo qof oo cusub oo barakacayaal ah oo u badan haween iyo caruur ah ay ku qaxeen shan dugsi wada dabcan howlwadeennada ayaa bilaabi doonaa qaybinta cuntada iyo weliba agabka aan cuntada ahayn waxayna abaabulayaan kooxaha caafimaadka iyo weliba nafaqaynta ee guura guura ee- ama guura ama meelaha kale markaas u gurguura sidii ay deeqooda ama deeqdooda u qaadan lahaayeen gobolka canfarta waxaa markaasi ka ta- dabcan ka taageeraynaa adeegyada caafimaadka iyo weliba kaabayaasha biyaha ee meelaha ay ku soo laabteen dadkii gudaha ku barakacay ee gar- gargaar cunno hooy deg deg ah iyo weliba agabka aan cuntada ahayn ayaa markaasi la siiyey barakacayaasha cusub b- bariga iyo weliba koonfurta dalka etoobiya ayaa abaartu aada uga sii daraysa waxaana sanadkan dhammaadkiisa la barbar dabcan la bartilmaameysaday in ka badan lix iyo toban milyan oo qof oo gargaar binaadinimo ah taasoo tahay mid deg deg ay qaramada midoobey soo saartay si loogu taageero waxna loogu qabto eh, garabka leh ama garabka ugu weyn markaasi la siiyey tan iyo markii noofembar sanadkii labadi kun iyo weliba labaatankii dhibaato ay ka holaacday ama ka dilaacday taasi keentay in baraka xoogan ay ka dhacdo sidoo kalena dad fara badan ay ku dhintaan ilaa iyo hadda in ka badan sideed milyan oo qof oo ay abaaruhu saameeyeen waxa aanu markaasi ka caawinay cunto nafaqayn taakulayn dhinaca beeraha ah adeegyada biyaha nadaafadda iyo weliba waa nadaaf- iyo weliba kaalmo kale oo fara badan sida hay-adda qaramada midoobey ku sheegayso weli idaacadda star f m codka gobolka uqeybra ayaa dhegeysanaysaan saaxib yaal dhegeystayaal iminkan iyo ogolaada inaan soo qabta mid ka mid a dayga qaybta barnaamijka ka ah dhegeyste haddaan ken- kenyaan nahay waa inaan is- isgarab istaagnaa oo isla soconnaa dhibaatooyinka kala duwan ayaa la da- la dabcan la dareemayaa waxaana had iyo jeer laga maarmaan ahi inaan garab isi siino bal sheekadan ila maqal aad ayaa markaas soola dhacay oo mid ka mid ah oo markaas aan soo turjumnay adiga dhegayso maqaaxi xaafadii saliig ku taalla ayaan ka soo cashiiyey kadibna waan soo baxay markaan soo baxay ayaa nin ay aada duruufo uga muuqato wuxuu ii sheegay inuusan maanta waxba cunin weliba isagoo ah aan markaas ishi ishiisa weliba ishiisa ay aada duruufo uga muuqato ee aadna u liibto runtii waxaan ka naxay oo durbadiiba maqaaxidda aan dib ugu laabtay dabadeedna waxaan u soo iibiyey casho wanaagsan isagoo aada u faraxsan ayaan ka tegay bal ka waran ninkaasi haddii aan sidaasi kaga tegi lahaa ka waran haddii eh, sidaasi aan ku maqli waaya ka waran waxaa laga yaabaa in waxyaalo fara badan uu iska dhaadhicin lahaa oo sidoo kale isla hadli lahaa nolosha waa cajiib maanta ayaa markaasi taakulayn iskaga baahanaya marka dhegayste waa inaan garab isa siinaa si aynu d- dhammaanteen u wada noolaanno ama aan markaas uga gudubno dhibaatada na hortaagan safaricom ayaa macaamiisheeda garab taagan oo waxay markaas u keentay adeega twinwane ofa oo ay waxyaalo fara badan ku heli karaysaan macaamiisha waxay helayaan weliba lacag dhan labaatan shilin keliya kadib markii aad qaraacdo xidig afar afar afar xidig laba laba afar gees amaad isticmaalayso my safaricom app hal g b oo data bundle labaatan shilin iyo unlimited callka wicitaanka labaatan shilin halka fariimaha gaaban afar iyo labaatanka sac labaatan shilin sidoo kale safaricom ayaa markaasu siinaysaa fursadda dabcan macaamiishooda inay cunno ku iibsan karayaan dhibcaha monga point waxaa jiraan dad ay markaasi ku cakiran tahay oo aan awoodin markaasi cunno balse dhibcaha bonga point ay aada u buuxaan orod teg subermarketka kugu dhow oo ku iibso cunada aada u baahan tahay bonga point xitaa hadaad rabto waxaad markaas xitaa haddaad rabto waxaad ugu iibin kartaa saaxiibadaada qaraac xidig hal laba lix afar gees sidoo kale safaricom iyo macaamiisheeda garab taagan ayaa sii wadaa barnaamijka dotozeto oo ah mid markaas bulshooyinka kala duwan loogu xaqiijina laguna talagalay in riyadooda ama riyooyinkooda lagu rumeeyo safaricom yaa iminka rumaynaysa riyadaada keliya waxaa lagaa doonaya inaad markaasi codsigaaga aad u gudubso safaricom dotozeto ka codso shabakada safaricom foundation markaad dukaanka kugu dhow aad tagto safaricom gudaheeda sidoo kale waad kaga soo dejisan kartaa shabakada www foundation co waa safaricom slash howlahaas ay markaa kasoo dejisa ayaa foomamkaasi buuxsan karaysaa wax badan oga qabo deegaankaada tuuladaada ugu samee biyo dhaamin ugu samee ceelal inaad u qabto iskuulle iyo wax weliba adiga kugu anfici karo tuuladaasi anfici karaysa sidoo kale waxaa jira qaybo waxbarasho safaricom kugu garab taagan tahay inay caruurtaada oo ay helaan waxbarashada ay u baahan yihiin waxaa fursad u helayaan waalidiinta weliba ardada macluumaadka waxbarashada oo weliba kuwa markaasi ansixiin maxadka waxbarashada dalka ee k i c d waxaad ka helaysaa shabakada ama markaad qaraacdo xidig laba sagaal hal afar gees ama star two nine one hash aad qaraacaysaa halkaasi kala soco macluumaadkii ugu dambeeyey oo aad si wacan oogala socon karto dhegeystayaal oo wax badanna markaasi kaga fahmi karaysaan dhammaantiin idaacadda star f m codka gobolka waqooyi ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal saaxiib ayaa dhammaantiin aswax wanaagsan ayaani leenahay waxaa weli dhegeysanaysaan star f m codka gobolka waqooyi bari arrimaha gargaarka biniaadinimada iyo qaxootiyada oo si toos ah ad u dhegeysanaysaan ogalana socotaan star f m talaadori bira halkan aad kaga tixraacdaan dhammaantiin hagaagi dhegeystayaal weli idaacadda star f m codsu gobolka waqooyi bari yuusuf bakad ayaa xubinta wargeys dabcan xubinta waa raalli ahada waa arrimaha bini-aadinimada iyo gargaarkan ila socodsiinayaa iminkan mar qaramada midoobey toosan u aadno dhegeystayaal waxaa lasoo dhigay lasoo saaray dhegeystayaal bishan iyo sidoo kale maal darad ay markaasi qoraal dheer ay soo saareen kaga hadleen xaaladaha guud ee caalamka iyo meelaha markaasi dhibaatada iminkan ka taagan dhegeystayaal ay qayb ka tahay soomaaliya iyo sidoo kale yemen ayaa markaas iminka meesha lagu xusayaa madaxa biniaadinimada ee qaramada midoobey martin griffis ayaa boqol milyan ka sii daayay sanduuqa waxqabadka degdega ah dhexe ee c e r f si uu u kobciyo howlaha bini'aadinimada ee hooseeya ee toban iyo koob iyo waa koob iyo toban wadan ku yaala afrika aasiya amerika iyo bariga dhexe iyadoo nolosha dadka iyo weliba habka nooleedka ay khatar ku yihiin colaaduhu xaaladaha degdega iyo weliba cimilada gaajo iyo barakac qasab ah waxaan u baahannahay inaan markaasi caawinno laba boqol iyo afar milyan oo ka mid ah dadka aadka ugu nugul adduunka shuruudaha maalgelinta ayaa gaaraya ilaa iyo afar dhibic waa afartan iyo sagaal dhibic shan bilyan oo sanadkan iyo weliba toddoba dhibic lix bilyan oo oo la helay oo dollarka maraykanka ilaa iyo hadda farqiga ayaa ku dhow ilaa iyo soddon iyo laba milyan markii ugu ballaarneed abid tani waxay markaasi malaayiin qoys ka dhigaysaa inay inay markaasi waayaan in markaas ay waaya in ay waaynayaan taageero nafbadbaadin ah gaar ahaana xaaladaha qalalaasaha ee aan markaasi dareenka caalamiga ahayn maalgelinta c e r f waxay gacan ka geysatay buuxinta farqiga iyo wax ka qabashada dheelitiran la-aanta maalgelinta qoondaynta ayaa hadda markaasi gacan ka geysan doontaa kor u qaadista howlaha bini'aadinimada ee yemen labaatan milyan oo lacagta doolarka maraykanka koonfurta suudaan afar iyo toban milyan maymaar toban milyan iyo nigeriya toban milyan ah maalgelinta ayaa sidoo kale aadi doonta bangaladesh sagaal milyan uganda siddeed milyan venezuela siddeed milyan iyo maali oo toddoba milyan ah cameroon lix milyan mosambik ama mosambik dhegeystayaal shan milyan algeria saddex milyan maalgelinta dheeriga ah c r f waxay u qoondeysay laba iyo toban kun oo milyan waa laba iyo konton waa laba iyo konton milyan oo rikoodh ah ee ilaa iyo hadda sanadkan iyadoo markaasi loo marayo dabcan waa daqiiqadaha gurmadka ee deg dega wax kaqabashada iyo maalgelinta dhegeystayaal ay doonayso in wax loogu qabto dadka bini-aadinimada u baahan malaayiin qof ayaa la kulmay dhibaatooyin aan hore loo arag oo isugu jira colaado abaaro fatahaado iyo weliba xaalado kale ee bini-aadinimo ah oo ay u baahan tahay baahida ay aada uga badan tahay tii kheyraadka ay markaas dabcan haysano oondayaashu ama qoondayntu c r f waxay markaas wahaada qaramada midoobay waxay markaasi ka qaban doontaa madaxa ayuu yidhi mr grifto in ay waxaan dabcan u mahad celinayaa deeqbixiyaasha oo horay si deeqsinimo leh ugu bahoobay ama dabcan u bixiyay lacagtaasi shan boqol iyo laba milyan oo c r f ah sanadkan waxaana ku boorinayaa dhammaadka deeqbixiyaasha inay sii wadaan inay diradda saaraan dhibaatooyinkan aan la maqlin ibid taageerayaasha ayaa joogtada ah waxay markaasi la macno tahay in ururada bini-aadinimada ay gaari karayaan dad badan ayna badbaadin karaan nafaf badan ama nafo badan sida qaramada midoobeeyey warbixinteeda ku saabacday kuna sheegtay tani waxay markaasi tahay wax ka qabashada wax kabedelka nolosha bini-aadinimada oo iminkan cirka iskusii shararaysa ku noqotay midda ugu badan afrika oo dhibaato xoogan ka haysato dhanka dhaqaalaha iyo sidoo kale kobaca waxaana ay sheegtay inay iminkan usii wehlisay abaaraha xoogan ee ka taagan geeska afrika waxay tilmaamaysa sheegaysaa in meelaha ugu daran ay ka mid tahay goob waqooyiga kenya meela dhanka xoolodhaqatada waxay sidoo kale sheegtay waddanka ethoobiya iyo sidoo kale soomaaliya meelaha ugu badan iyo waddanka yemen waxay tilmaamaysaa inay haddana ay dhibaatada ay hadda markaasi sii badanayso kuna sii socoto intaasoo malaayiin oo qof ah inay markaasi u baahan yihiin arrimo gargaara ee biniaadinima laakiin qaramada midoobey waxay tilmaamaysaa in weli haddana deeqbixiyaashii kala codsaday inay wax ka qaban doonaan sidoo kalena kobcin doonaan dhaqaalaha wax loogu kabayo dadka dhibaatada iminka la nugulaaday inay weli waxba aan ka soo go-in sidoo kalena ay ka sugayaan inay wax ka keenaan qaramada midoobey waxay tilmaamtay lacagihii yaraa ee markaasi soo galay in markaasi durba la kala qoondeeyey loona kala qoondeeyey wadama sida markaasi ay ku sheegtay wadamada yemen oo markaas la sheegay in labaatan milyan ay siisay koonfurta suudaan afar iyo toban milyan oo doolarka maraykanka ay siisay maymaar oo toban milyan ay siisay iyo nigeria oo toban milyan ay siisay maalgelinta ayaa sidoo kale aadi doonta bangaladesh oo sagaal milyan ay siisay sida hay-adda qaramada midoobey ku sheegtay waa lacagaha keliya ee soo aruuray waxay uganda siisay siddeed milyan venezuela waxay siisay siddeed milyan halka toddoba milyan ay siisay maali cameroon lix milyan baa la siiyey mosambik waxaa la siiyey shan milyan halka nigeria saddex milyan ay siisay laakiin maalgelinta weli way maqan tahay oo cid markaas iminkan soo dhamca may soo ilaanin ama may soo dhammaystirmin sida markaas ay ku sheegaysa hay-adda qaramada midoobay tani waxay markaasi noqonaysaa mid markaasi guulaha kalabar markaasi lacagaha ay markaasi ay yabooheen ama sidoo kale dadka lagu deeqayo ay soo gudbeen ama ay markaasi sanduuqa dhexe ee ca- waa sanduuqa dhexe ee waa sanduuqa dhexe qaramada midoobey uu soo gaaray laakiin badi aan lacagtaasi dhiman taasi uu sheegay in la doonayo in lagu kabo dhibaatada markaasi qaaradda afrika sanduuqa waxay markaasi maamula xafiiska qaramada midoobey isku xirarka arrimaha bini'aadinimada ayaa awood u siinaya waxqabadka bini'aadinimada oo waqti waqtiyeysan waxa ku ool ah oo nafaqo lagu badbaadinayo oo ay fulinayaan hay-adaha qaramada midoobey iyo weliba kuwa kale si ay u bilaabaan ama u xoojiyaan jawaab degdeg ah meel kasta oo loo baahdaba go-aanada maalgelinta iyo weliba xaaladaha degdega ah aan loo maqlin waxay markaasi ku salaysan yihiin falanqeynta faaf- faahfaahsan ah in markaasi la badbaadan am- in markaasi badbaadaan ama in ka badan sagaashan tilmaamayaal oo bini'aadinimo ah oo ay la tashi ballaaran oo la yeesho dadka ay qusayso dhibaatada abaaraha waxna ka qaban karo kana badali karo dhegeystayaal tani tan iyo markii la abuuray qolaha ama guulaha markaasi loo dhan yahay ama golaha markaas raallihada golaha loo dhan yahay qaramada midoobay shan- labada kun shantii ayay si deeqsinimo leh markaas uga qab uga- uga qeyb qaateen ilaa iyo boqol iyo soddon dal oo xubno ka ah iyo weliba goobjoogayaal iyo sidoo kale deeqbixiyaal kale oo ay ku jiraan sh- shakhsiyaad ah, shakhsiyaad gaar ah ayaa sanduuqa ee qaramada midoobay ee lacagta waxay caawisay boqolaal milyan oo qof oo leh in ka badan sideed milyan oo ku- oo oo ku kala baahsan in ka badan ilaa iyo boqol iyo toban wadan iyo dhulkal kale tani waxay ku jirtaa in ka badan laba dhibic toddoba mili bilyan oo lagu talagalay dhibaatooyinka aan la maqlin ebid c r f e waa- waa c iyo r f f waa sanduuqa maalgelinta ee dhegeystayaal ee qaramada midoobay waxay leedahay yool maaliyadeed sanadkan hal bilyan oo lacagta dalka waa lacagta maraykanka dhegeystayaal oo waxaa la doonayo loogu qabto laguna fuliyo laguna yareeyo dhibaatada iyo baahyadaa kala duwan ee qaramada midoobay imikan soo food saartay dhegeystayaal sidii waxa uga qaban lahayd kuna dabool lahayd baahyadaa kala duwan dhegeystayaal bal iminkan wadanka bakistan aan aadno dhegeystayaal ciidana xaaladda dad barakacyaal ayaa tilmaamaysa qaramada midoobey waxba aysa ka waxay ka tagtay malahan afrika iyo weliba guud ahaan dunida oo waxay markaasi sheegaysaa in dhibaatada dadka dhammaan ay wada qabaan oo keliya aysan ku ekeen afrika iyo soomaaliya oo keliya dad ayaa markaas iminkan isweydiinayaan maxaa dhibaatadan soomaaliya daba taagay ayada daba dhigay oo wadamada kale aan looga sheegaynin haddii wax isweydiin mudan ururka caalamiga ee socdaalka ee i o m ee bakistan iyo weliba howlwadeennada ayaa dabcan hooy deg deg ah siiyey qaar ka mid ah qiyaasi toban milyan oo qof oo barakacyaal ah waa toban milyan oo qof oo barakacyaal ah guryahoodii daadadkii khasaarihii badnaa ee dhowaan ka dhacay waddankaasi bakistan i o m ayaa acted waxay markaasi bilaabeen in ay wahayd markaasi iyo howlwadeen magaca lagu magacaabo a a c t e d waxay bilaabeen inay markaasi qeybiyaan laba shan iyo labaatan xor- xirmooyinka hoyga qoyska ah ee dul hensil loo yaqaano ee degmada J- waa jacobob waa jacobabad ee gobolka shink waa gobolka shiikha dhegeysta ee waa sida ayuu yiri miyo sato madaxa i o m ta ee bakistan waxaan sii wadi doonaa la shaqaynta dowladda iyo weliba saaxiibadayada si ay aan markaasi u qiimeyno gargaarka nafbadbaadinta bulshooyinka u baahan waxaan filaynaa jawaab celin bini'aadinimo oo ballaaran oo lagu taageerayo kasoo kabashooyinka masiibo- masiibada daran ee waddankaasi bakistan ku dhufatay daadadkii iyadoo maskaxda lagu hayo khatarta sii kordhayso ee masiibooyinka mustaqbalka ay horinayaan isbeddelka cimilada dadka ay sameeyeen daadad ama dadka ay saameeyeen daadadkii waxay u baahan yihiin gargaar deg deg ah oo dhammaan qaybaheeda si kastaba haba ahaatee hoyga mid ka mid ah ama dadka hoyga markaasi caqabadaha ugu daran haysata ay ka mid tahay iyadoo tirada ay sii kordhayso in qaar in markaasi gargaarka la gaarsiiyo ku- kuwa ah uba- u baahan baaxadda baahida leh oo markaasi masiibada ay ku dhacday waxay u baahan doonaan gargaar bini'aadinimo oo joogto ah bilaha soo socda dhegeysta ama bilaha soo socda yilalka waxay markaas inaga xigtaa dhowr dhowr bilood oo keliya kaas oo markaasi bandhigaya caqabado dheeraad ah oo malaayiin qof oo weeyeen guryahoodii iyo weliba ma- maciishadoodii i o m waxay hadda markaasi uga walaacsan tahay inay dad aada u tiro badan aysan helin gargaarka ay u baahan yihiin waxayna uga m- baaqaysaa la- waa howlwada- waa howlwadayaashu caalamiga ah inay kordhiyaan taageeradooda ku aadan wax ka qabashada musiibooyinka bakistan kuma cusubna musiibooyinka sanadkii labadii kun tobankii i o m waxay sidoo kale hogaamisay wax ka qabashada bini-aadinimada bixisay hoy deg deg ah waxaana gacan ka geysatay dibudhiska kaabayaasha bulshooyinka oo ay ku jireen dugsiyadii isbitaaladii iyo waddooyinkii kadib dabcan daadadkii si tooska ah u saameysay dad lagu qiyaasay ilaa iyo labaatan milyan oo qof qabiirka ama qabiir sare oo markaasi bini-aadinimada ka tirsan hayda qaramada midoobe hayda socdaalka adduunka i o m joseph ashamore ayaa sheegay in kuwani ay yihiin daadadkii ugu xumaa uu u arkay labaatankii sane ee usoo lasoo dhaafay tii ebed ugu darneed ee hal mar ay ku barakacaan qiyaas gaaraysa ilaa iyo toban milyan oo qof kuwaas qaramada midoobay hay-adda socdaalka iminka ay doonayso in hooy cunno iyo weliba biyo nadiif ah ay siiso iyo weliba meel ay degaan ay ka galaan kulaelka iyo weliba qowga habeenkii maalintii in ka badan hal dhibici toddoba milyan oo guri ah ayaa markaasi ay sameysay in ka badan shan boqol iyo lixdan iyo lix kun waa shan boqol lixdan iyo lix kun ayaa markaasi burburiyey baahidii hoyga deg dega ahaa ee hay-adda qaramada midoobey ee durbe ay dhistayba halkaasoo sheegtay in musiibo kale ay tahay haddana ay doonayso in ay dib u dhisto si markaas dad aada u tiro badan ay waxa uga qabato una kaalmayso una dhisto nolosha dadkaay u baahan yihiin hay-adda qaramada midoobay waxay markaas iminkan dhaaca dhammaan indhaha ku haysaa meelaha dhibaatooyinka saameynta iyo culeysyada faraha badan ee ka taagan dunida iyadoo markaasi fiirinayso sida loo kala daran yahay iyo sida markaasi barakacayaasha noqdeen halkan waxay indhahayga qabanayaan dhegeystayaal caruur aada u danyar iyo weliba hooyooyin oo ma arkayaan dhegeystayaal sawirada ma qabanayaan ama indhahayga ma qabanayaan dad markaasi waayeelo ah ama dabcan waxaan ka wadaa rag ah laakiin waxay keliya qabanayaan dumar iyo caruur oo ay dhibaatadan ayaga qayb ay ka yihiin saameynta nolosha dhegeystayaal halkan waa hooyo waa caruurteeda waa hooyo iyo caruurteeda kale waa hooyo iyo ayada iyo caruurteeda waa dadcan waa hooyo waa dabcan dumar iyo caruur baa u badan meelaha iminkan dadka ku dhibaataysan ilgo duruufo xoogan iyo baahi fara badan ka muuqato indhahooda keliya laga dareemi karaa lagana arki karaa dhegeystayaal waa tahay weli idaacadii star f m codka gobolka waqooyibar ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal sida aad ku maqlayseenba dhegeystayaal dhibaatada culeysyada faraha badan iminkan soomaaliya way sii tiro badatay dhegeystayaal waxaa horaan ku ogey toddoba dhibic hal milyan laakiin warbixinada soo baxda soo dhacdan waxay tilmaamaysaa in markaasi toddoba boqol oo kun inay ku darsantay waxayna iminkan sii maraysaa toddoba dhibic sideed milyan oo ruux inay markaasi macluul iyo gaajo dhibaato ay haysato soomaaliya barakacayaal qaarkood ay ku jiraan oo qaar ayaa markaasi goobaha markaasi barakaca baydhabo iyo meelo kale ku jiraan iyo sidoo kale magaalada muqdisho halka qaar dadkan badankooda ay yihiin dad xoolo dhaqato ah oo xoolahoodii hilibkoodii iyo caanahoodii iyo beerahoodii iskaga mashquulsanaa laakiin abaar keliya halkaa ku dhufatay ee iskaga soo hayaameen iskaga soo tegeen caruurtoodii xaasaskoodii kala soo carareen lana soo kaleen kaamamka dhegeystayaal waa dhibaatada ba-an maanta soomaaliya ka taagan iyadoo markaas weli qayladhaan dowladda federaalka ay wado haddana weli taasi way isqabsan la-dahay oo culayskii weli uu taagan yahay tiradana way sii badanaysaa waxayna markaasi kasii digaysaa hay-adda qaramada midoobay in dhibaatadan ay markaasi laga yaaba inay cirka isku sii sharadha ama sii socotaba taasoo laga yaabaa in nolol fara badan ay galaafato tiro markaasi dhimasho ayaa lasoo tebinayaa oo aada u tiro badan oo la sheegay inay markaas iminkan laga sii xadirayo sidii dhimashadii labadii kun iyo tobankii labadii kun koob iyo tobankii wadankaasi soomaaliya ka dhacday in markaas dib aan loogu noqonin waxaana ku dhimatay dad gaaraya ilaa iyo laba boqol iyo konton kun oo ruux ayaa ku dhimatay dhegeystayaal dabcan abaartii iyo macluushii dhibaatadii noloshii adkeed ee labadii kun iyo tobankii labadii kun koob iyo tobankii wadanka soomaaliya ka dhacday laakiin taasi iminkan dhexda ayaa cid weliba u xiranaysa si oo horkacayso dowladda federaalka soomaaliya sidii markaasi dadkaasi raashiin loo gaarsiin lahaa biyo sidoo kale loo gaarsiin lahaa sidii loo samata bixin lahaa dhammaantood oo xoolihii ay dhammaantood ka wada dhammaadeen oo ka wada dhinteen dhegeystayaal waxaana hadda sheegaysaa qaramada midoobay sidii ay isku xilqaami lahayd muddo soo socoto ay ku sheegtay in istaraatiiji cusuban ay doonayso in loo dejiyo si markaasi looga gudbo loogana baxo dhibaatadan abaarahan ee soo noqnoqotay ee soomaaliya haddaba daqiiqadaha yare kooban ay noo soo harto dhegeystayaasha balqaadka teleefoonadan u furo waa daqiiqadaha yare kooban ee soo harta dhegeystayaal eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal haddaba maxaa la kaydsan karaa waa su-aasha isweyno ama su-aasha la isweydiinaya dhegeystayaal maxaa la kaydsan karaa su-aasha isweydiinaya maxaad uu dadka markaasi xoola dhaqatada iyo beeraleyda ay kaydsan karaan marka laga tago dadka remi dadka magaalo kuwa kale marka laga tago iyo hayadaha qaramada midoobay haddaba su-aasha maxay tahay maxaa la kaydsan karaa maxay kaydsan karaan dadka beeraleyda dadka xooladhaqada dadka abaarta u nugul maxay kaydsan karaan aan kugu celiyo dhegeystayaal dadka xooladhaqatada iyo dadka beeraleyda ee abaarta u nugul maxay kaydsan karaan maxaa ay kaydsan karaan maxaa loo kaydin karaa maxay kaydsan karaan maxaana loo kaydin karaa bal su-aasha isweydi maxaad u kaydin lahayd maxayna kaydsan karaan ayaga eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan fikirkaada dhegeystayaal weliba baraarujintaada waa muhiim si nasteexay u noqoto kuwa dhibaataysan ee dhibaatada haysato ee qaramada midoobey walaal soo dhawow wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu waa ku salaamaya saaxib soo dhawow ugaas aamiin ilaahay waa ilaahay waa dulqaad waxa yaa yaa wax qaadi karaa oo waxna ma idiin karaa ilaahay yaa naga dawaa yaan leeyahay aamiin aa maxaa la kaydsan karaa waa tahay qadku durbo ka baxay dhegeystayaasii gooraraba dhegeystayaal barnaamijkan soo xiri doona soo gabagabeyn doona hadduu eebaha raalli ka noqdo dhegeystayaal saaxib yaal dhammaantiin barqa wanaagsan ay leenahay qadka telefoonka xigaan siinaya star f m soo dhawo walaal magacaaga yusubadow soo dhawowgaas shiraar baahiya soo dhawo shiraarow waa dhaway saaxib aad iyo aad horta waa barnaamijka barnaamijka horta waa maqlay aada u fiican aniga waxaan horta sababo badan baa jiro oo dadkan abaarta oo u keenay de horta inta badan dadkan soomaalida inta badan dhibaatada waxaa waa dad muslim ah aada iyo aad
qofka diinta garanaya muslimka ah iyo qofka gaalka ee diinta banaanka ka jooga waxa ay sameeyaan iqaabta waa kala culus ninkan muslimka anayn diinta ma garanayo sababtoo ma aaminsano haye
qofka laakiin diintan garanayo ku dhashay oo ku dhaqmay oo maxaan kuraa lagu dhalay oo maxaan kuraday iyo ku dhashay wixii uu sameeyey wixii ninka gaalka uu sameeyey ciqaabtooda waa wax kala culus haye
ninka diinta garanayo wuxuu sameeyey waxaa weeye ciqaabteeda waa gooni sababta asagoo garanayo wixii uu sameeyey kas buu u sameeyey waxyaabaha marka annaga iqaabta noo keen horta kow number one waa in annaga dhexdanada aan isxasadnay oo xasnimo dhexdanada ay ka buuxdo haye
dhiigga muslimka oo iska daadanayo oo sababta u daadanayana hadda cid isweydiinaysa aan la aan la garanaynin xitaa culammada iyo maxaan ku raha khayrka badneed aynan dhehaynin war heedhay wax walba xoog la isticmaaliyey aqli wax kale la keenyey war bal aan isweydiino xataa weli maxaan ku raha dad inta isugu imaaday dhaho ayagoona xoog iyo wax kale aan adeegsanan waxaanaan isweydiino dhibaatadayno waxaan waxaa ay noogu dhacay horta lama haayo waxaa kaloo abaartan sabab u ah waxyaabihii dadka ay ku dhaqan jireen oo dhan yusuf bakado waa laga tegey khaasatan dadkan baadiyaha way ka tageen cuntadii oo waddanka kasoo baxaysa waa laga tegey oo waxa waaye raashinkan adiga ad aragtay ee bakistan ka imaanaya ayay dadka reer baadiyaha bariiskan bakistan ka imaanaya adeeganaya ninka waa imaanayaa neef lo uu soo safrinaya markaasuu leeyahay haaf bariisa haaf baasteeh haaf sokoreh adigu sheeka saasay ku noqonaysaa iyay ku dhammaanaysaa haaf jumbo haaf jumbe saasay ku dhammaanaysaa ninkan marka maba samaynayo inuu horta beertiisii uu tabcado ama roobka markuu doo beertiisii uu ku talagalay inuu tabcado ka dambana wax ka soo saarto haye
aniga waxaan soo gaaro arki jiray ayadoo beerta markii roobka uu soo dhowaayo beerta la yidhahdo jiilaal dug wax la yidhahdo la sameeyo sax oo ilaahay subxaana watacaala lag oo roob ma diina ji beerta waa lasii diyaarin jiray beerta marka la diyaariyo waxaa lagu sameyn jiray wax la yidhahdo jiilaal dug sax jiilaal dugaas waxaa la dhahaa abuurkaa lagu sii ridi jiray waa sida hadda ay sameeyaan western wadamadan kenyaanka dhexa ay sameeyaan ay sameeyaan jiilaal dug baa lagu sameyn jiray ilaahay baa la sugi jiray sa markuu roobka dhacana horbay kaga sii dugi jireen beeran oo la jiilaal duugay oo qashinka laga qaaday oo wax walba la sameeyey oo xataa la ooday oo yacni xataa difaac loo sameeyey oo la ooday xoolihii maaragta laga ooday ayaa roobka ku dii jiray oo dhibicda keliya la sugaayo oo dhibicda keliya la sugaayo ilaahay marka ma qadinaynin dadkaas ugow dad ilaahay sugaaya ayan ilaahay ma qadin jirin aada iyo aad roobka waa da-aya beertana waa bixis sax
soomaalida hor waxay dhihi jireen dhaan maxaan ku radaa ii sheeg dhool bari kasoo horay baa dhaan loo nageeya roob soo hilaacay oo dhinaca bariga kasoo hilaacay waxaa liji war roob baa soo socdee dhaanka iska daaye sax ilaahayna waa ugu ta- waa uga dhabeyn jire ha walaal wixii ayaga dhan waa laga tegey aada iyo aad waxaa la sameeyey Mhm.
kareetooyinaa la tabcaday Mhm.
kareetadu waa baabuur sax
kareetadu marka la tabcaday kareetadu meel alla kareetadu meesha ay maraysay faraqa ka dilaacay Mhm.
faraq asaga marka ciidii buu qaadaya ciidii markuu qaado maxaan ku rahay meel walba waxaa waaye iyo wax- meel kasta oo dhabbe eh, oo aan dhaba laami ahayn waxay noqotay faraq sax faraq asaga marka meel kasta waxaa waaye waxaa geedihii waa ka dhamaadeen marka aada iyo aad dhulkii marka waxaa ugu sii daran ayadoo faraqaas u dilaacay dameerihii baa la tabcay Mhm.
dameerihii marka qoys walba da- toban dameera u joog sax
tobankii dameer marka habeenkiina waa daaqayaan maalinkiina waa daaqayaan haye
xididka marka geedihii markay w- wax ka waayaan ayay geedihii xaganayaan Aha.
geedka markii la xago oo dameerka xag geedka waa qalalaya sax waa dumaya geedka bulambulya gelayso Mm.
waa dumaya marka Mhm.
war l- maxaan ku radaa ii sheeg marka ritigii la dhaansan jiray iyo maxaan ku radaa ii sheeg wixii la isticmaal warihii haddii la maxaan ku radaa ficnaayo inta la qoto day waraha laftigooda meelaan habboonayn lagama qodi jirin sax
meelaha ha- meel habboon inta la raadsado ayaa laga qodi jiray Mhm.
hadda waxaa la sameynaya waa la ordaya yuusuf bakad oo meesha xoolaha dooqaayeen oo xoolaha yacni la geenaya ayaa ceel laga suraya Mhm.
meeshii magaalay noqonaysaa Mhm.
dhisti baa la gurayaa geedkii eh, tiirkii baa lasoo goynayaa maxaan ku radaa guryo cariishaaba laga taagayaaba aada iyo aad ciidii baa la qodayaa dhoobaa laga sameynaya dhulkii maxaan ku radaa bulkeeti baa laga sameynaya Mhm.
abaarta horta waxyaaba badan annaga sabab ugu nahay sax oo beerashada kow ay ka tahay aada iyo aad hadda dhulkaas aan dheeraynayn dhulkaas hadda etoobiya Mhm.
dhulkan hadda maxaan ku radaa annaga la soo xigo soomaalida soo xig wixiiba nagayladan iyo doolowdaas iyo dhulkaan ka bilow Mhm.
dhulka khaasada dadka oromada ku nool yihiin raashin looma keeno sax waxay samaynayaan waxaa waaye raashinkii bay tabcayaan markay tabcadaan raashinkii sanadkan ninkan uu tabcay ayuu sanadka kale ku gaaraya beerta kale u tabcaya kii kale asagoo u yaal Mhm.
lagama yaabo ninkaas suuqa intuu aaday inuu raashin soo gato oo kusoo bedesho maxaan ku raha xoolihiis ku bedesho aada iyo aad
wanaga marka annaga horta xoolaha waxaan ka faanay cuntadanaga aan ka- aan ka faanay wallahi aniga hooyaday baadiyay degan tahay been kuma sheegaayo bariis bay gadataa baastay gadataa waxaa waaye maxaan ku rahay way ka faanaysa hooyo galleydii lasoo shiidan jiray oo kintaalaha lagu soo shiidi jiray oo b- makiinadaha la geysan jiray iyo midii la tuman jiray xaggee aad Mhm.
markaa idhaahda waxay ku leedahay hooyo waxaas waa laga ilbahay iska dhaaf uf acuudu billah mawaalanta hooyo da anuma dameeraanna dameeraha waxaas u dhiganaay aada baad mahadsantaha shiraar marka walaalow dadka marka ayagaa sabab we ana dadka marka waxaan dhigaa kow ilaahay ha laga cabsado dhiiggan j- daadanaya sababtuu daadanaya ha laga wada hadlo maxaan ku radaa hana la beerta dhulka ilaahayna hala baryo aad baan kuu salaamaya shiraar u mahadsan yahay dhegeystayaal nairobi ka soo wacay dhegeystayaal aan soo qabta mid ka mid ah adeega qaybta barnaamijka dhegeysta waa shirkadda isgaarsiinta safaricom iminka safaricom waxay ku leedahay dhegeystayaal ka faa'iideyso macluumaadka iyo weliba waxyaalaha markaas iminkan ay ku keentay labaatanka shilin xi- qarac ee lagu leeyahay xidig afar afar afar xidig laba laba afar gees ama isticmaal may safaricom abr one g b danta bundle waa labaatan shilin dhegeystayaal halka sidoo kale wicitaanka unlimited waa wax ma xadidno waxaa laleeyahay waa labaatan shilin isagana oo saacadii baa kugu filan afar iyo labaatan saac waxaa laleeyahay farinta gaaban labaatan shilin baa iyadana kaa qaadanaysa oo kugu filan sidoo kale safaricom iminka waxay ku siinaysaa fursada macaamiisha inay mar- markaas cunno ku iibsan karaan dhibcaha bonga point waxaa sidoo kale jirad ay markaasi ku cakirantahay oo aanan awoodin inay cunno iibsadaan balse dhibcaha bonga point waxay u buuxaan ordo tex supermarketka kugu dhow oo ku iibsan cunnadaad markaas u baahan tahay bonga point qaraac xidig waa star one to six hash ama xidig hal laba lix afar geesaad qaraacaysa sidoo kale safaricom macaamiisheeda garab taagan ayaa sii bada barnaamijka dotozeto oo ah mid markaasi bulshooyinka kala duwan ay markaasi ku xaqiijinaya riyooyinka safaricom iminka riyada ha ku rumayso keliya waxaad markaasi lagaa doonaya inaad codsigaaga u gudbiso safaricom dotozeto ka cusub shabakada safaricom foundation ama dukaanka kugu dhaway safaricom guud ahaan dalka sidoo kale waxaa jiraan qaybo waxbarashada oo safaricom kugu talagashay dhegeystayaal maanta waad haysataa oo ordeg qaybaha markaasi kala duwan ama shabakada aad ka heleysaa ama lambarkan qaraac xidig laba sagaal lix waa xidig laba sagaal hal ama star two nine one hash aad qaraacaysaa dhegeystayaal